ahlan wasahlan marxaban bikum salaamu ullaahi calaykum waraxmatuhu tacala wabarakaatuh dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan saaxiibayaal dhegeystayaal dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka hogaanka oo aa laba idaacadda star f m aad uga barataan xiliyadan wakhtiyadan oo kale dhegeystayaal barnaamijka waxaa daadinaya yuusuf bakad waxaana sidoo kale marti io ah maxamed caamir dhegeystayaal oo barnaamijka arrimaha gorfeeyaha gobolka waqooyi bari sidoo kale xaaladda guud ee waddanka dhanka dhaqaalaha iyo sidoo kale sharciga dhegeystayaal arrimo dhowr ayaan saaka markaasi ku maqli doontaan weliba dhanka gobolka waqooyi bari quseeyo iyo sidoo kale xaaladda guud ee waddanka xisbiyada markaasi kala duwan azimiyo lowmoja iyo sidoo kale kenya kwanza ee markaasi xilalka kala duwan ee shakhsiyaad qaar markaasi usoo magacaabeen iyo xilka markaasi jegada madaxweyne ku-xogeynimada oo markaasi dhanka bartamaha ka imaada dhegeystayaal bal xogta iyo waxaa markaasi sababta looga soo qaadan waayo gobolka iyo sidoo kale gobollo qaar ah maxay dhacday maxaa sababay maxaa sidoo kale gobolka waqooyi bari usan usoo markaasi ugu baraarugsanayn sidoo kale markaas usan uga dhex muuqanin saaxadda siyaasadeed ee dalka markaasi ka socota ee weliba heer markaasi ugu sare ee wadanka arrimahaas ayaa wax badan markaasi kaga ogaan doontaan dhegeystayaal waxaana markaasi inoo falanqeyn doonaa inoo gorfayn doonaa inoo faa'iideyn doonaa inoo markaasi noo nugleyn doonaa noo jilcin doonaa dhegeystayaal bal saaxadda siyaasadda iyo waxyaalaha markaasi gobolka iyo soomaalida waxyaalaha markaasi ka maqan aysan u baraarugsanayn san fahansaneen barnaamijka hogaanka kaga boga dhegeysta dhiisu bakat iyo sidoo kale caamir maxamed dhegeystayaal qaybaha dambe dhegeystayaashaan fursadda u siin doona hadduu eebba haraale ka noqdo eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin suwax wanaagsan taariikhdu saaka waxay ku beegan tahay mise ku asteesan tahay dhegeystayaal sideed iyo tobanka bisha shanaad ee mey sannada labada kun labiyo labaatanka arrimahaas ayaa dhegeystayaal wax badan kaga ogaan doontaan waxaana markaasi sidaan horan bay inii sheegay barnaamijka marti inoogu ah maxamed caamir dhegeystayaal waa wiil markaasi soomaali ah sidoo kale kasoo jeeda gobolka waqooyi bari sidoo kalena u fahansan sidoo kalena wax badan ka og xaaladda dalka waa nin markaas wax bartay wax badanna markaas u soo joogay dhegeystayaal laakiin dhegeysta marka hore iyo ogolada inaan soo qabto mid ka mid adeega qaybta barnaamijka war farxad leh ayatel ayaa marka iminkan ku keentay adeega xooliga ayatel haatan waxay sii xoojisay adeegyada xow ee markaasi foojo aad ka heli karto ismaamullada kala duwan ee dalka adeega foojo wuxuu markaasi ku siinaya adeega dhegeyso mid fudud oo si wanaagsan qofka uu isticmaali karo hataa markaasi muuqaal ka daawanaysa qaybta youtube-ka facebooka instagram-ka telegramka ee imaha ma ah mid markaasi kaagoy mise ka istaagayo haddaad wax markaasi soo dejisanayso sidoo kale kuma dhawaayo waayo maba ah mid markaas culeysa dhegeyso maanta ku bir qadka telefoonka casriga ee etel tiglaanta kugu dhow etel soona qabsan lafta etel markaasi fooji iska ilaali iska fiiri lafta soo qaadanayso dhegeystayaal haddii aan lafta fooji ahayn iska dhiga iska celi waxaa markaasi ku tirahda war lafta etel fooji isi qadkeeda waxaa rabaa si wacan u wanaagsan inaan isticmaale xasna waxaa markaasi lagaa doonaya inaad la timid kaarkaada aqoonsiga markaad tegeyso dukaamada etel si markaasi lagugu diiwaangeliyo sidoo kalena aad qayb xubin markaasi kaga noqoto dadka markaasi oola jahan qaato dadka markaasi horumaray dhegeystayaal internetka etel fooji wuxuu markaasi kaa caawinaya inaad markaasi ka daawato waxyaala fara badan in badan hamuun aduu qabtay in badan ciin markaasi aduu qabtay in badan markaas aad ku taamaysa dhegeystayaal waana qad markaasi xawaarihiisku aad ku dheeray waqad markaasi in badan dad qofka farta u qariiri jiray sideen ku helaa sida internet xoog leh asagoo markaasi baadiyaha jira geeliisa arigiisa lo-diisa dameerihiisa waxaasoo dhan la jiray dhegeystayaal oo markaasi doonayo inuu kaga fadiyeysto qadkaada adigoo tuulo meel fog joogta dhegeyste ayaa markaas imikan kaga cilbici karta wax walbo aad markaasi doonayso inaad kala horumarto ama sidoo kale aad la jahan qaado dunidan casirooda dhegeysta weliba qaybta markaasi xirfadeynta qofka isqurxinta qofka markaasi doonaya inuu ka barto qaybta cilaansaarka qofka markaasi doonaya in cuno karinta markaasu barto uu doonaya maqaaxi yar inuu meel ka furto oo markaasi uu kaga shaqayso dhegeyste dhegeystana soo waco noo sheeg waxaa markaasi kaga faa'iida dhegeysta adeegan waxaad markaasi fursad u helaysaa inaad markaasi guulaysta noqoto bal haddaba nala wadaag sida markaasi yahay adeega ayaa telefoji dhegeysta goormaa si wanaagsan aad uga faa'iidaysanaysaa adeega foji waa markaad leedahay telefoon casri maanta soo iibsa telefoonka smartphone hel qadka telefoonka wanaagsan airtel oo maanta dunidan casriyeeda la jahan qaada dhegeystayaal aan kugu sii dara dhegeystayaal haddaba ma la socotaa in markaasi imikan isbitaalka caanka caalamiga oo lixdan iyo afar sano jirsaday isbaalka markaasi imikan horumaray isbaalka markaasi qaaliga ah isbaalka markaasi imikan cid walba ku xisaabtamaysa sidii caafimaadkeeda halkaasi u geli lahayd waana isbaalka lixdan iyo afar sano jirsaday waana isbaalka aqaqaan hospital dhegeystayaal isbaal wuxuu iminka markaasi xaruntiisa dhexe ay ku taala dhanka puntland dhegeystayaal conton dabcan waxaa leeyahay imikan xanuunada markaasi dadka qaba kala duwan kuwa markaasi warkan socodka bukaanjiifka ayaa markaas loogu talagala dhegeystayaal iyo weliba shaybaarada caalamiga ah iyo sidoo kale farmasiyada caalamiga markaas daawooyinka noocyada kala duwanaad ka heli kartaan dhegeystayaal iminkan isbitaalka wuxuu ku siifaday sida wadamada kenya uganda tanzania dhegeystayaal hadda waxaa markaasi ka go-an sidii isbitaalada isbitaalkaasi bukaanadiisa dadka markaasi u imaadaan iyo weliba markaasi loogu talagalay dad takhasus gooni ah qaas leh markaasi ilaa iyo afar iyo labaatanka saac halkaas adiga xaadir ku ah dhegeystayaal isbitaalka aqoqaan hospital dhegeystayaal maanta oo halkaas is- teg oo markaas iska daabee oo sidoo kale waxaa markaas iminka le war farxad leh waxaa lagu keenay xaafadda isli isli outreach medical center ayaa lagu leeyahay waxaa markaasi ku taala xaafadda markaasi california Eh, waxaa laleeyahay eh, dabcan wuxuu ku yaalaa eh, california center wuxuu markaasi ku dhigaya k f c wadada markaasi dheere general wayrungi street dhegeystayaal maantaba kaga faaideyso fursadaha caafimaadada xanuunada kala duwan in badan safarada u gala jirtay inta in badan socdaallada u gala jirtay dhegeystayaal qarashaadii fara badan iyo juhdi fara badan markaasi kaaga bixi jireen dhegeystayaal xanuunada markaasi kala duwan sida hamer dabcan xanuunka haweenka markaasi ay gynecologist dhegeystayaal ama gynecologist loo yaqaano dhegeystayaal xanuunada markaasi kansarka xanuunada markaasi kaadida xanuunada markaasi keliyaha markaasi dhaqaysa dialiska loo yaqaano dhegeystayaal xanuunada markaasi qalinada guud sidoo kale iyo xanuunada markaasi maskaxda dhegeystayaal iyo qalinka markaasi kuwa a n t ga dhegeystayaal iyo xanuunada maqaarka xanuunada markaasi kala duwan dhegeystayaal ilaa halkaasi lagaaga daaweynaya dhegeystayaal rabbi ayaa wax daaweeyaya xanuunada rabbina allaha naaga qabta dhegeystayaal laakiin iminkan xaafadda isli ayaa lagu keenay halkaas ayaa booqan kartaa kalena socon kartaa xanuunkaada waxaasoo dhan dhegeystayaal waxaan haddana kuusi dheer in markaasi shaybaar caalami ah laboratory caalami ah laboratory dhammaystiran shaybaar caalami ah halkaas aad kaga heli karta dhegeystayaal oo daqiiqad in yar markaas aad ku heli karto xanuunkada xanuunada iyo weliba mashiinada casriga ah ee ee daca qofka markaasi xanuunkii haddii markaas mashiinta la geliyo meesha dhan laga hayo meel dhan ay ku xanuunayso soo saaraya dhegeystayaal waana isbitaalka aqaqaan xaafadda isla iminka lagu keena dhegeystayaal haddii aad marka ba- aad ballan aad u baahan tahay mise aad doonayso in dhakhtar markaas lagugu balamiyo boqol iyo labaatan ayaa halkaas specialist ama dhaq- takhasus qaara markaasi leh halkaas xaadir kuga afar iyo labaatanka saac dhegeystayaal waxaa lagu dhahay sug ma aha wuu imaana sug ah, wuu soo socdaa sug wuu soo dhowiya sug wuu soo socdaa sug wadhabora wuu soo fulay sug jaambu gala sug waxaas wax dhimi jiray iminkan qadka telefoonka iminkan waa eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed sideed lambarka mar kale aan kugu celi waa eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka qoybar ayaa dhegeysanaysaa saaxiibayaal dhegeystayaal dhammaantiin subax wanaagsan eedhi suban haddaad markaasi ku sugantaa dhanka mandheera waxaa naga dhegeysanaysaa sagaashan toddoba dhibic shan haddaad markaasi ku sugantaa dhanka tanariva masalaani gaarisa dhadhaab waxaa naga dhegeysanaysaa dhanka toddobaatan waa sagaashan toddoba dhibic hal haddii aad markaasi ku suganshaa isielo meru iyo sidoo kale haddaad ku sugantaa dhankaasi balambala madogaashi waxaa naga dhegeysanaysaa hal eber laba dhibic saddex haddaad markaasi ku sugantaa dhegeysa dhanka muqadisho sagaashan toddoba dhibic eber haddii mandheera aad ku sugantaa horaan baan sheegay dhegeysa nairobi hal eber shan dhibic sagaal haddaad ku sugantaa mombasa hal eber saddex dhibic shan dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka qoybar ay dhegeysanaysaan dhammaantiin habasweyne wajeer sagaashan toddoba dhibic saddex dhammaantiin ayaan leeyahay halkaas nagala socon qataan halkaas sidoo kale liveka www star f m co k markaad gasho dhegeystayaal qaybtaasi qaybta hoose teg kadibna click ku dhufo ama habta ku dhufo halkaas ay naga dheg- nagala socon kartaa naga dhegeysan kartaa dhegeystayaal waxyaalaha markaasi kala duwan idaacadda ee markaas imikan ay saaka markaasi ay soo qorayaan dhegeystayaal dhammaantiin subax wanaagsan ayaanay leeyahay meel walbaa joogtaan nagala socotaan dhegeystayaal iminkan dib aan ugu soo noqonay barnaamijka hogaanka xaaladda dalka waxaa li markaas ugu dambeeya warbixinadii markaas ugu dambeeya dhegeystayaal waxaana sidaa horaanba inay sheegay marti barnaamijkana u ah maxamed caamir oo markaas takhasus sidoo kalena arrimo fara badan falanqeeya gobolka qoybari sidoo kalena falanqeeya xaaladda guud ee waddanka dhanka dhaqaalaha dhanka sharciga waxaasoo dhan ayuu markaas isku darsaday dhegeystayaal iminkan ka ciilbax oo wax badan markaasi kaga faa'iida oo sidoo kale ka dhegeyso waxna qaado dhegeyste ha noqonin doqontii la tilmaamay waa tahay camir subax wanaagsan saaxib baan ku salaamayaa shukran shukran asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa mahadsan tahay waana kusoo dhowayahay barnaamijka shukran camir dabcan waa la socotay xaaladda dalka sidai wax u kala socdaan Een, markaan ku bilowna azimiyo la umoja raila omolo odinga iyo asxaabtiisa waxaa dabcan uu soo saaray gabar markaas iminka madaxweyne ku-xigeen u ka dhigana waana gabadhii ugu horreysay waddan markaasi ka no- ee, dhinaca madaxweyne ku-xigeen loo soo qaadanayo dabcan waqtigii markii xorriyadda waddanka uu helay waana gabadha lagu macmaada karowa waxyaala fara badan ayaan waddanka markaas iminkana soo turaan Ee, madaxweyne ku-xigeenka asagana sidoo kale wuxuu soo qaatay nin asaga markaasi aada iskugu dhow yihiin ee, rigaadayga shaagwa la dhaho asagana dhanka bartamo uu kasoo jeedaa maxay tahay indhaha dhan in bartamaha loo aadiyey ama dhankaasi dhan loo jihaysay maxay tahay sababtu
waa mahadsan tahay yuusuf kulley sababtu waa iska caddahay Mhm, marka xabadan ku celina Mhm.
yani habeenay loo qaataa madaxta ku-xigeenka Mhm.
waddanka kenya mhm, Eh, sharciga cusuban kabacdi mada karua ayaa kow ka ah Mhm.
laakiin ka hor 2007 waxaan xasuusanaa madaxweyne ku-xigeenkii hore Mhm, kalonzo musyoka mhm, ayaa soo qaatay maamo la dhahaya professor onjiambo mhm, marka midaasaan kasoo taga mhm, ee, wadanka horta waxaan waa siyaasa wadankan siyaasadiisana badi waxay ku dhisan tahay wax la dhaha majoritarian type mhm, first past the post yacni ninka yacni g- horgooya lineka mhm.
system saas ay ku dhisan tahay marka taas waxay ku tusinay in codayn iyo maaragtay eh, vote ay marka central point ahaanayeen oo marka lagu tartama midaas oo meesha dhexe meesha dhexa Mhm.
cudubka dhexa oo marka yacni election systemkan Mhm.
waxaad noqon doonaa yacni votekaas doorasho votka codkaas.
marka Mhm, ah laba shayba waa laga fiiriyaa mhm.
dad ahaanayaa u badan Mhm.
turn outanayaa u badan yaarida isku soo baxaya dabcan Ya- ee markii ah, lagu- colaha- kuraha rid- la ridayo haa Mhm.
marka taasaa iskugu geysay awoodda badan in la saara eh, central kenya aad iyo aad aa marka dadkoodoo lagu xisaaba adiga 4.5 million Mhm.
sideedaas county ayaa lagu xisaaba 4.5 million marka waddankan intaad fiirisid ah, asxaabaha siyaasada marka ay lolatamaan kolisho mahan 2013 2017 2017 Mhm.
marka 1970 adiga wax weyn ma jirin Eh, 2002 waxaa iska jirta adiga yani revolution yani Mhm.
moyse lagu bixiyaa marka adiga siyaasada waxaa lo- electionka kenya waxaa aad iyo aad looga sadaal dhigaa eh, 2013 2017 marka 2013 2017 projectionka hadaad fiirisid Mhm.
central kenya taana tagana idaa ka horeysay Mhm.
Eh, codaynta marka la dhaha votkana Mhm.
idaa ka horeysa adoo fiirina kenya national bureau of statistics dad ahaanna ay badan yihiin voters registration ay ugu badan oo hadda waxay la sheegayaa 4.5 million Mhm.
inay iskugu keeneen yacni eh, vot ahaan Va- turn outigana marka waxaa iyuka la la qaataa 80 percent from 2013 2017 madaxweynaha marka waxaad xasuustaa 2017 almost 40 percentaas ka helay 3.3 million aa markaas gobolkaas ka helay marka waa gobol xoog leh oo laisku fiirinayo oo maaragta eh, in- so- so- waxaana keenay siyaabahaas in yani central kenya focuska la saara proportionate maaha waxaan waa Mm.
majoritarian yaa vot kuu haya votkaasaa la yani fiirinaya sidoo kale badan yahay marka.
ah dadkaadna waa dad adiga muddo dheer kusoo jiray yacni madaxtinimada wadanka kenya mhm.
shan iyo toban sano oo hore wadanka markaad bilowday xorriyadda ayuu kaa xukumay Mhm, and then madaxweyne kalaa kusoo xigay moi kibaki toban sano asaasti Mhm.
and then uhuru kenyatta toban sano marka waa dad adi siyaasada kenya inay jirta Mhm.
boqolkiiba siddeetan ayuu ka hogaaminaya mhm, taas vota turnout iyo votkii ay hayaan mhm, intaasaa iskugu keentay inay uyuka laga dhigta marka bartilmaameed oo qof walba yani uyuka u kala hormaro mhm.
Ah.
marka een, maxaad maxay kaga dhigan tahay markaa in ay eh, bartamaha la- marka laga soo qaato eh, maxay macno marka ugu fadhidaa oo marka maxay ku xisaabtamaan in kurahaas keliya halka ay kaga helaan dantooda keliya hawaasaan kuu sheegay waddankan waxaa lagu xisaabtamaa yacni 50 percent yacni hadda dhaadhoweyta madaxweynaha uhuru kenyatta Mhm.
ee 2017kii Mhm.
wixiis helay waa 54 percent Mhm.
ah marka dadka u soo ridana madaxweynaha kuraaga 8 milyanaa lagu qiyaasay 8 milyanka marka waxaa la dhahay 40 percent waxaas ka ima- waxay ka imaad yacni central kenya sax wixiyaa marka la project garaynaya meeshaasaa la fiirinaya Mhm.
yacni meeshaas yani central kenya maxaa inkaga qabsoomi kara Eh, si- yacni ha- hab imbinimo ahaata iyo ahaata vota vota turnout ahaata Mhm.
iyo ahaata yacni votkiyoba ay hayaan yacni ugu badasho yacni uga ugu badan Mhm.
marka midaas ayaa ka dhigaysa in siyaasadda central kenya ay u noqoto siyaasadda kenya udub dhaxa oo laga tegi karin Ah.
Eh, markaa fiir hadda een, raila odinga wuxuu soo qaaday gabadhaasi maada karwa waana waxaa la sheegayaa in eh, xubin markaas ay ka ahayd dastuurka dalka la- xadka lagu dhaqmo labada kun iyo tobanka Een, markaad fiiriso een, madaxweyne ku-xigeenkan asna wuxuu soo qaatay nin la yidhaahdo rigaadi gashuaga oo dowladda kusoo jira isagana soddon sano dowladda oo meel hoose kasoo bilaabay ilaa heer iminkan xildhibaan uu kasoo gaaray dabcan markaad fiiriso sadaalin shacbiyad ahaan kay wax markaasi soo kala hoyin kara horta labada qof ee marka la fiirinaa laba siyaabaa lagu kala fiirinaa yacni waxa la dhahaa yacni waddankan yacni yaa u soo dagaaltamay yaa ka qayb galay yacni reform dhinacaas intaa laga fiiriya madakaro ayaa waddankan usoo dagaaltantay ayaa ku jirtay dadkii 1992 soo dagaaltamay oo hataa dad human right looya ahayd dad badan oo yani waqtigaas iyada la xiray oo ninka hataa koege wamare la dhahay dadka u taagay the trial of koege wamare maamada u istaagneeda ahayd marka dad ahaan iyo karti ahaan iyo dowlad lala dagaaltama iyo reform madakaro ayaa muddo dheer kusoo jirtay kutoka 1992 xisbigii qaadatayna waa xisbiga 1992 waa xisbiga d p waa xisbiga moi kibaki Aha.
iyadoo markayda kasoo tagtay xisbiga fordasile oo kenneth matiba marka qaf ahaan intaad u fiirisid ma- waddankaana waxay ka noqotay yacni eh, xaakin xaakin ay ka noqotay lawyer waa marka taariikhdaas dheer oo hadda raila asku salaysan yahay oo raila loo fiiriyay kenya yaa la qaadan kara mada karua iyo raila waa israaci karaan waxay isku raaci karaan sifadaas laakiin sifa ahaan markas loo fiiriya marka taas waxay noqon imaada karuwa qafka ugu haboon reform programkeeda intaan la fiiriya agitation activism intaan la fiiriya iday noqoni waxaan xasuustaa hataa 2007 yani qofkii ion lady waqtigii u baxday kulley waa waqtigaas Aad iyo aad.
qofka aad usoo jejeeday iyadii iyo william ruto labada yani p n u iyo yani markii- gabadhii ugu cadcad haa Mhm.
marka liismari waay Mhm.
yani hataa waa tii b b c do program siinay ninkii edward clay oo meeshaan u joogay british person and granta dhahde marka adiga qaf ad adag oo lagu sifayna ad adeeg iyo reform hadda b b i to kalood waxay ka qaadatay yani yani dhaxaal weyn dhaxaal weyn ay ka qaadatay in lala dagaalo oo looyaraha meesha tagay ka mid ah marka kenya sharci ahaan constitutionkan 2010 la mari oo 2010 ilaa ka hadda dhexdooda iska dansanay raila oo yacni programkiisa kusoo dhisnay kutoka 1980ski ilaa ka hadda ku dhisnay reform 2017 campaign slogankiisaas hay wadankan aan wax ka bedelaynaa human right aan wax ka bedelaynaa ummaddaa laysu keenaa equalization haye sharciga hala bedeli gobolaha equ- egalitarian systemka hadda kenya ka jira oo sharciga keenay oo laleeyahay eco society northeastern waxaa la siiya devolution hala keena raila waxaas ka qaadana yacni yacni qayb weyn Mm.
madakaruwaana qayb weyn ay ka qaadanay laakiin siyaasad ahaan umaad marka madakaruwa siyaasadda kenya marka waa siyaasad qabiil iyo raay iyo lacag iyo waxaan iskaga dhisan yacni labada qaf hadda waxaa xusuutaa M- moi kibaki waqtigiisa marka dowladda lasoo dhigay idoo soo dagaaltantay ayaa laga qaaday kursigii rabtay oo deputy prime minister oo uhuru la siiyey midaadna waxay keentay inay mucaaradda dowladdana iskaga tagta tiina maxay keentay marka inay qofkii taariikhdiisa la iloobo marka oo central kenya laga iloobo Ah, oo banaanka lagu xira oo 2013 electionkaas xasuusta madaxtinimo ay u istaagtay oo sataa nin diidal ah ayaa s- yacni ka cod ba- badnaay Mhm.
marka 2017 waxay ka istaagtay yacni krenyaga naag ku cusuban Mhm.
oo oo yacni hamiga siyaasadda ku cusuban unba taariikh lahayn Mhm.
oo wasiir ahayd oo and then corruption lagu bixi Aha.
oo la dhaha anway guuro Aha.
ayaa ka qaaday midaas waxaa ku tusi Aha.
marka shicibka ma u janjeedaan taariikh iyo waxaan ma rabaan ta- shicibka taas aniga waxaan dhihi karaa marka badi hadda kenya waa ka gudubtay taariikhdaas Mhm.
kenya hadda waxay u gudbaysaa yaa lacag haasta yaa yacni yaa wax isku daba ridi kara Mm, yaa- System yacni saan- musuqmaasuq iyo ah, ah, balaayo bixin ah, karaa.
ah, iyo danta intay kugu jirtaa Mhm.
hadda central kenya tobanka sano oo kibaki way ficnaayeen Ah, hataa ma- Kib- waqtiga kenyatta yani dadka ugu badan oo wasiiriinta macnaha le loo dhiibo waqtiga kenyatta ayuu ka ahayd foreign envoyga kenya ayuu ka ugu badnay waqtiga kibaki aad ay u faa'iideen waqtigan uhuru appointment yes hadda ciidamada kenya waxa uu weyn yani eh, civil servant qafku weyn public service commission waxa weyn eh, ta- ta- teacher service commission dad maqashid adigo qabiil ahaan dadkaas wax waa loo sii laakiin dadka waxay sheeganayaan ganacsi ahaan ayaa annaka nolo yani shan- tobankan sana Mhm.
aan dhulku galnay aad iyo aad haa marka eh, yacni waxaana jirta waxa la dhahaa ooth kulley waa maqashay oo kenyatta as ka hadlay oo la dhahay marka ciddan oo hadda nyanza ka yimaada Mhm.
ha la iska ilaaliya marka ra- waa dabcan oo cidda marka madax Ma- eh, Raila ah, Odinga ah, Raila Odinga Mhm.
marka arrimahaas ayaa jira marka udub dhexaadka siyaasadda kenya waxaa waaye central kenya idoo la fiirina turnout iyo votka ugu badan Mhm. marka eh, ku- aan halkaasi kuma qaldamina leedahay in madakaro lasoo qaato madakar waa kuma qaldamin Mhm.
waa saan kuu sheegay marka madakar waa laba in, in, in lagu fiiriyo waa madakar waa shaqsi ahaan reform ajandageeda Mhm, yani waxay leeyihin isbedelka ay wixii kusoo keentay.
jirtay Aha.
marka maxay u tareen 2013 iyo 2017 waxba uma tarin taariikh ahaan taariikh ahaan qof culus oo xoog leh oo reform wadankan reform iyo constitutionalism diyaar muu yahay diyaar uma daas diyaar u yahay karinyaga laga soo dooran lahay mada karwa Aad iyo aad.
marka hadda dantaa isbedeshay wixii hore oo taariikh ahaan oo political reform iyo reformist programki waa waa aaday u lidanaan doontaa taas waxaaba kutusi hataa madaxweynaha hadda yacni ninka prime ministerka hore arrimihiis ku soo jiray muddo adiga soddon sano afartan sano ayaa isgees inaad iskaga istaagay dowlad kolley shacibka ay aad ugu sheeganayeen as oppositionka maanta burburi oo is raaci dowlad marka taas hadda wax weyn de- siyaasadda kenya aniga waxaan kusoo gabagabeynaa inay iska noqoto interest marka interestgaas aa la fiirinaya yani qof walba shakhsi dantiisa kale ha ha saad u sheegtay rigaade Mhm.
waa nin naftiisa administrationka kasoo shaqeey madaxweynahan aad u aqaana oo muddo lix sana madaxweynaha yani p a u ahay madaxweynaha aad ula soo shaqeey Mhm.
oo dadka adiga hadda central kenya indaad fiirisid yani eh, laba level oo dadaa soo maray Mhm.
dadkii hore oo hadda majuug iyo waxay ku jireen oo dhintay iyo yani dadka hadda jira dadka hadda jira marka markaad fiirisid kanina kega iyo jeremia kioni ninka la dhaha Mhm.
ayaa maanta u cadcad jubilee Mhm.
jubilee xisbi ahaan horta xisbi ahaan marka la dhaha. midda kaleo sargaada ka faa'iidaysana waxaa waa meeshan waa two horse race Sax.
waa laba waxaa la dhahaa laba faras iyo dameer Mhm.
marka labada faras aa maanta waxay noqotay u d a xisbi la dhaha oo taagan oo isaguna u cadcad inaas madaxtinimada wadankan qaata Mhm.
iyo xisbi la dhaha o d m oo maanta azimiyo form grace marka iyo jublee jublee maanta markay u cadcad marka nin weyn oo magac leh siyaasad magac ku leh oo central kenya ka imaaday kama dhex muuqdo jublee waa nin la dhaha jeremeyo keeni oo asagu naftiisa lagu eedeeya markaas madaxweynaha hadda mudhavadhi markaas isagay twenty thirteen running mate taas u ahay hataa waxaa lagu lagu lagu lagu dhahaa waa u diiday hataa codkiisa keliya xuhuura isu ridayaa la dhahaa yacni qabiilnimo Aad iyo aad.
meeshaas kiyoniga Aad iyo aad.
marka iyo nin la dhahaa kenina kega oo election directorga maanta jubilee ka Sax.
ah oo xisbi oo maanta hadda ay meelaha kale kenyaba ka jirna oo kolley north eastern aad uga xoog leh marka rigaade shaksi ahaan labadaas qof iyo rigaade markaad u fiirisid rigaade ayaa ka ad adag waxna ka og taariikhda madaxweynahana waa hayaa Mhm.
shicibkina warkaas jecel yahay Mhm.
ayaad ku hadla hadda madakar waa debateka intaad fiirisid Mhm.
2017 2013 madakar waa waxay ku hadlaysay uhuru ka sheegaysa maxaa iska bedelay Mhm.
ha arrimo ay uhuru ku eedeynayso waxba iskama bedelin arrimihiaad maanta marka rigaadee ku dhagan yahay ha arrimo hadda land problem oo kalood markaas jira oo kalood Ee, dhulka yacni.
ha Aha.
madakar waa intii sheegaysaas maanta rigaadee sheegahaya madakar waa inta ma sheegi karta maanta marka way ka aamusi Waa markan dhacdacada ka ahaataa way ka aamusi waayo ho azimiyo waxaa soo qaaday madaxweynaha iyada Aad waxaa iyo la aad.
aaminsan yahay madax uhuru kenyatta inaad soo qaaday oo isku daray marka asagoo fiirinaya danta Aha.
iyo sidii isku keeni lahay vodka Bartamaha.
central kenya Aad iyo aad.
marka iyada nafteeda waxay ku eedeynaysa madaxweynaha ah 2013 waxay ku eedeynaysay inaas eh, corruption yahay inaas mada- dhulka dhacay inaas abc taariikh ay u leeyihiin wa- arrimo badan ay ninkan ku sheegaysa Aad iyo aad.
arrimihii markaa darigaad ee qaatay Ah, oo markaa Sheikh Jado ku- marka- oo markuu difaacaya.
Ah, ah, waxba iskama bedelin Ah. marka waxay la tahay rigaadeena xisbigan aadaas ugu warqabi jublayaas kusoo galay waa fasta mp yani waana u dagaaltamay aad iyo aad.
madira Aha.
aadaas ugu dagaaltamay waana soo helay walaalkiisna waxaa sahan jiray nin oo governor oo dhintay oo governor sahan jiray marka ninka siyaasadana waa fahansan yahay luuqadii dadkana waa fahansan yahay administrationna waa yahay marka adiga waxaad qabaa arrimo badan oo qofka lagu xulin kara waa laga dhaxarkaya inkastoo siyaasada hadda mount kenya isbedeshay Aad iyo aad.
aaday isu bedeshay sidii hore ma aha mount kenya sidii lagu ogaay ma aha sidii waqtigii adiga 1992 mooy say ula dagaaltamayeen central kenya baka 2013 cid ahaan ay wax u qaateen oy ruto naftooda keensadeen oy marka sidii wax ku qaateen Aha.
marka is-aaminaadkana hoosaas u dhacaya political betrayalka waddanka waa batay yani wax is-aaminaana Mooy.
waa yaraana doontaa aad baad umahadsan tahay maxamed caamir dhegeystayaal oo markaasi loo falaqeyna dhegeysta warkii sagaalka subaxnimo aad dhegeysan doontaan xamdi gurey haddii wayba raalli ka noqdo dhegeystayaal Een, caamirna een, halkan ayuu inoo soo jeegi doonaa waxyaala fara badan ayaad ogaan doontaa dhegeystayaal weli maan iyaa isgaaraba dhanka gobolka waqooyi-bari ayaan sidoo kale soo aadi doonaa waxyaala fara badan ayaa markaasi ogaan doontaa gobolka weli uusan fahamsanayn laakiin caamir ayaa markaas insha allah noo faahfaahin doona sidoo kalena loo bidhaabin doonaa meelaha markaasi liska haysto oo markaasi seynta imikan aadka laisku haysto dhegeystayaal aad iyo aad baad umahadsantihiin saaxiibayaal dhegeystayaal ha iga fogaan ha iga dheeraanin warkii ayaan wada dhegeysan doonaa biidnillahi tacaala waa tahay dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari idaacadda ugu afka dheer dhegeystayaal idaacadaha kale idaacadda ka howlgasha kenya soomaaliya etoobiya star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeystayaal intaanan caamir dhegeystayaal iyo su-aalihii iyo weliba waxyaalaha markaasi dhegeystayaasha imikan ilaa iyo iminka leeyihiin dabcan xitaa warkii wuu nagu dheeraaday si su-aalo fara badan gobolka waqooyi bari aan u ogaano waxaan isku soo laabanay dhegeysta laakiin marka hore i- i- i- dabcan iga raali noqda sidoo kale io ogolaada dhegeystayaal waa cosi ilaa markaasi iniin soo qabta mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ah dhegeystayaal shirkadda isgaarsiinta airtel war farxad leeyaa teleemka ku keentay adeega xawliga dheer adeega foji ayatel haatan waxay sii xoojisay adeegyada foji oo aad markaasi ka helaysa soonada kala duwan ee dalka adeega foji wuxuu markaasi ku siina adeega dhegeyso mid fudud si wanaagsan qofka u isticmaali karo haddaad markaasi muuqaal ka daawanaysa qaybta youtube-ka ama aha mid markaasi kaa go-aya dhegeystayaal facebooka telegramka instagram-ka sidaa rabtaa markaas oo la socon kartaa dhegeystayaal adigoo khadka xawaariisku aad ku dheereeya foji aad isticmaalayso dhegeystayaal dhegeysta maanta ku bir khadka telefoonka casriga ee teletaglaanta kugu dhaweeya tel sona qabsan lafta ee telefoji haddaa mar in badan markaasi hamuun aad u qabtay dhibaato fara badan aad u qabtay dabcan maanta waa lagaa sixay oo waa lagu hagaajiyey oo maanta dabcan mar kale ciil farta ma la qaniinaysid qaadkaada kale markaasi foji ayaa wax walba markaasi iminkan kuu sahlaysa kuuna fududaynaysa dhegeysta internetka foji maanta soo qabso oo kadibna iska diiwaangeli oo asxaabta markaasi qeyb markaasi kaga noqo dunida markaasi casriyada dhegeystayaala telefoonka casriga sidoo kale soo qabso internetka oo markaasi aan marraba kaa go-ayn dhegeysta kaama wareeganayo sidoo kale markaas isma rogrogayo dhegeystayaal dhegeysta markaasi noo soo wacnoo sheeg waxaa markaasi kaga faydaysa dhegeysta haddaa tuulo markaasi ku sugan tahay xaafado kala duwan fogfog markaasi ku sugan tahay xitaa adigoo geelaada arigaada lo-da dameeraha markaasi dhaanka ah la jiro meel fog markaasi xoolahaad ku mashquulsan tahay ayaa wax waliba halkan kala socon kartaa dhegeystayaal waxaa sidoo kale dhegeysan kartaa qaybta markaasi live streamka dhegeysta idaacada star f m yuusuf bakad iyo caamir maxamed ayaa markaasi halkaa kala socon kartaa xitaa mararka qaar raadiyo uma baahanaysid ayaa teel dhegeystayaal maanta fursadaada ha ahaato oo markaas iminkan soco oo hore u soco aan ku leenahay ee taalo qadka foji aan kuugu sii diro dhegeystayaal waxaan ku leenahay sidoo kale ma bugta ma caafimaadkaada waa sidee ma tahay bukaan socod ma tahay bukaan jiif ma dhibaataysan tahay lacaga farashaad fara badan miyaa la-dahay oo markaas aad ku aada dubidda waxaa laakiin iminka lagu leeyahay waxaan ku keenay waxaasoo dhanna kaaga dabcan caafimaadkaada si dhow kula socnay isbitaalka caalamiga aqaqaan hospital lixdan iyo afar sano ayuu jirsaday dhegeystayaal waana isbitaal markaasi takasuskiisa dad markaas taqabur dabcan takasus heer dheer heer sare ee caalami ah markaas caafimaadka shahaadooyin kala duwan iyo weliba waqti fara badan kasoo shaqeeya halkaasi kugu joogan dhegeystayaal ilaa iyo boqol iyo labaatan specialist ah dhegeystayaal oo ah kuwa markaasi takasuska ah sida markaasi goonida loo arko ayaa halkaasi kugu sugan dhegeystayaal afar iyo labaatanka saac waa twenty four seven waxaa loo yaqaana dhegeystayaal maalin iyo habeen halkaas ay kugu sugan yahay dhegeysta maalin weliba waxaana markaasi ka go'an isbitaalka sidii xaaladaha caafimaad uu markaasi bukaanada uu kala socon lahaa uuna daaweyn lahaa daaweynka markaasi rasmiga ah markaas habboonna qofka bukaanka loo qoro waxaa markaas u daabeeya xanuunada markaas haweenka gynecologista dhegeystaan xanuunada markaasi kansarka xanuunada caruurta hooyada markaasi dhalaanka xanuunada markaasi u baahan qaliinka kuwa maskaxda qallinada u baahan kuwa markaasi keliyaha macaanka kaadida dhegeystayaal waxaasoo dhan ayuu markaasi iminkan daabeeyaa waxaa sidoo kale u daabeeya xanuunada markaasi maqaarka xanuunada markaasi entiga kuwa markaasi ilkaha la dhibaataysan ayagana xanuunada markaasi kala duwan qabaan iminkan waxaa markaasi sidoo kale lagaga furay xaruntiisa dhexe haddaa ku ogeeta puntland dhegeystayaal xaafadii isliya ayaa lagu keenay sli outreach medical center dhankaas iyo dhegeystayaal california center next wuxuu ku dhegan yahay dhegeystayaal k f c wadada markaasi dheer ee xiriiraysa general wayringo street dhegeystayaal xaafadda sli maanta lambarkan kala xiriir hadda sidoo kale waxaa usii dheer isbitaalka shaybaar caalami ah farmasiya caalami ah dhegeystayaal oo wax waliba qofkuu ka heli karaa daawooyinka nooca u baahdo in markaas dhakhaatiirta ay markaas iskala kaashadeen qofka si bukaankaasi uga faa'iido dabcan haddii aan markaas in badan dabcan natiijada usoo noqo usoo laabo isla markii adoo indhaha ku haysaa natiijadeeda helaysa haddii maleeria ku haysay hadday kaneeca ku cuntay haddii markaas wax kale uu ku hayo waxaasoo dhan ayaa markaas markiiba aad helaysaa dhegeystayaal maantaba sidoo kale bukun garayso ama sidoo kale appointment lala yeelo ama sidoo kale ballanso dhakhtarkaada aqaqaan hosbital adigoo markaasi gurigaada jooga dhegeystayaal eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed sideed hal marka mar kale aan kugu celiyo eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed aqaqaan hosbitaal dhegeystayaal dib aan ugu soo noqono barnaamijka hogaanka idaacadda star f m codka gobolka qoybare dhegeystayaal maxamed caamir falanqeeyo siyaasada dhegeystee arrimaha gobolka qoybare aad fara badan wax badan u og sidoo kale wuxuu markaasi u falanqeeya xaaladda markaasi guud ee waddanka kenya waxaa sidoo kale falanqeeya dhegeysta dhanka dhaqaalaha waxaa sidoo kale ula socdaa wax weliba markaasi ee gobolka dhibaatada ka haysto iyo wuxuu markaasi aad u fahamsan yahay xaaladaha iyo weliba jebiga markaasi dadka xitaa u dhooda waxyaalaha markaasi maankooda ka guudaxay dhegeystayaal in badan ayuu howlahan kusoo jira dhegeystee barnaamijkayu saaka martina uu yahay dhegeystayaal gobolka qoybir ayaa wax badan markaas uu ka sheegi doona dhegeystayaal qeybaha dambe weliba inta badan fursada dhegeystayaashan u siin doona hadduu eeba harali ka noqdo laakiin marka hore aan ku bilaawna dhegeystayaal bal su-aalo qaar ayuu markaasi noo maqnaa caamirow shukran mar kale isku soo noqdo wanaagsan aan ku leeyahay Een, camir eh, dabcan waxyaalo fara badan baan kasoo hadla- aan ka soo hadalnay azimio la umoja raila odinga ee kenya kwanza madaxweyne ku-xigeenka ee dadka dadka ay markaas ay soo doorteen bal marka uu soo noqono madaxweynaha dalka uhuru kenyatta asaga waktigiisa waa u dhammaanaya wax yar oo keliya markaasi ka harsan eh, keliya laba bilood iyo eh, maalmo oo keliya baa ka harsan Eh, ilaa iyo siddeetan iyo saddex maalmoodba hadda doorashada guud hadda naga xidha ama naga xirta naga xigta sida markaasi guddiga doorashooyinka xuduudaha IEBC ay iclaamiyeen maxay tahay sababta waxyaalaha markaasu doonaya in wadanka iminkan uga tago legacy iyo weliba bartamaha dalka sida hadda aad sheegaysay maada karwa dadka markaasi kasoo shaqeeyay dadkii soo qaaday asagaa markaasi ka mid ahaa sababtu maxay tahay ne waa mahadsan tahay Mhm.
mar labaad horta legacy marka la dhaha laba waa noqon karaan labaa loo kala qaada madaxweynaha legacygiisa mid waxaa waa economic legacy midna waa political legacy legacyga marka laga tagaana waa kuma fiicna inay gabal la fiiriya wadan dhammaanaad madaxweyne u ahayd inkastoo votka lagu kala yahay oo central kenya vote badan ku siisay laakiin economic policygiisa legacyga intaa la fiiriya afar shuruucaad madaxweynaha ballanqaaday inaas ugu tegi doono kenyaanka idoon gobol goboleysi ahayn waxaa ballanqaaday inaas yacni food security wax la dhaha aad dadkan u ballanqaaday waxaad ballanqaaday yacni eh, housing waxa la dhahaa ba- aad ballanqaaday afar shay aad ballanqaaday adiga madaxweynaha manufacturing aan ku jirto fahmi arrimaha economic legacyga madaxweynaha waxaadna waxaadna u dabcan wax soo saarka caafimaadka Caafimaadka.
een, guryo markaas tayada wanaagsan oo tayada afar dhabool oo wanaagsan.
qof walba Ah, u awoodi karo ah, wax saas Mhm.
afar yani fo agenda la fo Aye.
agendaga marka mount kenya ma lahayn kenya mzima lehed inkastoo ay go- go- yani qeybo wadanka kamid tahay sida north eastern ay ka wala maqan tahay absolutely afartaas waxaadna ugu dayanaya madaxweynihii ka horreeya moi kibaki Aad iyo moi aad.
kibaki waxaa keenay wax la dhaha 2030 vision Aad iyo aad.
2030 visionkaas ayaad madaxweynaha Waa ugu hiigsiga deganay.
2030 Waa- waa- waa hiigsigii labada kun marka kenya madaxtinimada hadda soo martay duqii hore oo yani si qaflad ku dhintay moy oo siyaasada markaas ka tegaya aad ugu dhex jiray oo hataa marka laysu imaaday asagoo raila isku darsameen saan u sheegnay n d p maaja ay jirtay yacni meel cidlo ugu tagay raila oo marka nag la foom gareeyey nagtina adiga ay muddo saddex bilood kabacdina ay kala tagtay marka wadanka iskaga dhisan siyaasad xeer oo yacni waa electro yacni electoral vehicle ay iska noqdeen xisbiyaashan iyo nidaamkan marka madaxweyne kibaki waqtigiis qaatay asagu yacni waa ka aamusay siyaasadda yacni transition politics inay qof aas u doorto ama qof looga hadlo aad aas ugu doortay marka raggaa le 2013 iyoko waxaan xasuusanaa marka 2013 yacni iyoko kees leh haig oo program badan wadanka soo maray oo dhiig badan kusoo daatay ayaa lasoo doortay kibaki arrimihii iidahayd waa iskaga gaabsaday haddana waxaan u jeednaa madaxweyne uhuru kenyatta oo soo noqday oo laynka raacay moy oo maanta siyaasadda kenya aad ugu jiro azimiyo chairmanka eh asaguna aad qaftagaa aas yahay marka midaas aniga waxaan fiirinaa madaxweynaha dan shaqsi oo la arkaynin ayaa isku wataa siyaasadan dhici doonta 2022 Ah, siddeetan iyo saddex beri ay ka dambeysa dan shaqsi kibaki waa iskaga tegay shaqsi kuma lahayn moyje siyaasad inaad xukumo is xisbigaas ku xukumo iskaanu ku xukumo ballanqaadkii sheegay ka mid ahayd inay keenan xukumi boqol sano wadankan laakiin se ay gaareen marka madaxweynahani waxaan u arkaa inaas ka taga economic legacy oo kenya isku leedahay oo iida nafteeda ay warar badan ka taagnaayeen maanta nairobi iyo meelo yaryar ba- laga hagaajiye arrimahaas food security maanta abaaraan soo marna annaga yani waxba inoo muuqan yarida dhibaatada ka jirto ha ha wadankana waxaad u jeegtaa siyaasad sidii loogu furay waxaad ba laismawarsanahaya daraad bajedaa la akhri bajetka hadda meeshaas ku dambeeyay iyo sida nidaamkii transparency programkiisa ma laiswarsanaya Yacni sida maaliyadka.
ha madaxweynahan laba shay aanu kala qaada mid yani economic policy legacy waa ka gaabi oo ma muuqata hadda yani maanta shilinka intaad fiirisid wadankan inflationka intaad fiirisid canshuuraha intaad fiirisid wadanka waxaas ku socdaa line xun wadanka waxaa laiskugu tagay lagu consolidate gareey marka siyaasa siyaasada marka madaxweynaha hal qayb iska fiiri marka waxaa iska fiiri central kenya maxaa dhaxal usugu tagi kartaa waxaadna u arkay inaas ugu taga eh, mada karua inaas u doorto ha marka asaguna taas waa lagu haastaa oo arrimo badana ka jira nin waxaa jira hadda la dhaha kalonso masioka Aad iyo aad.
oo waqtigii nasa iyo waqtigii koodh ahayd ba raila ku dhegsanay marka siyaasada hadda kenya intaad fiirisid waa betrolkada waa zaa'id nin laba tam kusoo daba dhinta iskaga tagay oos fiiri maxaa voto imadaa kuu keen kartaa maxaa votos kuu keen karaa kalonso masioka yani hadda codka maxay ku qofkii kolonso la fiirna codkii u keenaya iyo mada karwa ha marka colonso san- waxaas ka qabsaday laba qof laba qof oo yuka naftooda yani siyaasadooda ay maarata been iskaga dhisan tahay oo la dhaha charity ngilu iyo nin la dhaha kifudo kibwana Adi- oo dhanka Mar- markay kasii siyaasada uqambaan.
soo dhammaada soo dhowaata yuku waxay raaci jireen colonso masioka Adi- Xis- xisbiyaal ay leeyihin charity ngilun xisbi ay leedahay kan ninkaana mfungomano xisbi la leeyahay labada xisbi ayaa heshiis waxaa la geli jirtay wiper ama o d m kenya say tahay Adi- saasaan lagu soo doorin jiray marka yacni wax weyna kama qabtaan wax weyn oo hadda ay ka tarahayaan ma laha hataa siyaasadda intaad fiirisid 2017 yacni 80 percent almost uh, 85 percent waxaa deliver garay kalonso masioka ukambane ukambanena maanta waxaa la sheegayaa inay 1.7 million ku socoto voters oo iyadana warka maqli doonto kalonso masioka kalonso masioka naftiisa marka waxay u ilaalinayeen inaas wadanka run of aadin run off mm -hmm. because systemkaas hadda kenya ay ku dhisan tahay a waxaa eh yacni 50 percent intaas keeni waysa in la aadaa run off marka ninkaasoo 1.7 haysta western siyaasadeedoo isbedeshay maanta mudhafadh iyo raggaas oo kasoo tagay yani raila odinga iyo watangula oo maanta gacan siinaya u d a marka adi arrimo badanaa jira madaxweynaha marka asagu waxaas arkay inaas central kenya oy muddo kale maqnaayeen oo loo yani macaaradkiisa ugu badan yacni popularitiga madaxweynaha hoos ay ugu dhacday central kenya midaadna waxaa waxaa yeelay yacni aada uguma dhex jirin dadkaas hataa usoo doortay oo cabinet secretaries-ka ahay dad dadka isfahmayaan ama luuqad ahaan yani luuqad ahaan oo kikuya isku yihiin laakiin yani islama jaan qaadi karaan wixii zamaan aas dooran jiray oo hadda ildhahay oo kaloo mishuuka iyo raggaas waa rag hadal kar lahay taariikhdana aqaana xeerka kikuyadana fahansan kikuyadana taariikhdeedana uga sheekayn kara oona consolidate garayn jiray dantana kikuyada kaadli jiray laakiin hadda dadka la doortay waxay iska noqdeen dadka lagu eedeynaa dhaca wadanka ka jira maanta ha marka yani midaas marka waxay keentay madaxweynaha naftiisa inaas marka aada ugu muuqanin central kenya maanta yani qaf firfircoon umeeka maanta ruto yani inkastoo siyaasad muddo ka dhiman tahay laakiin preservation reservation badan ay qabaan central kenya ha waxaana yeelay dhaqaale ahaan wixii tiyaa la fiirnaa koofida qaxwadaa la fiirnaa dhaqaalihii oo hadda mitumbaga laga shaqaynaya la fiirnaa yani wax waxaa jirta regional policy badan oo affecta gareysayay yani gobolka yani yani qaasa dadkan yani central kenya ka shaqaysta caanaha ka mid eh maanta dadkaas caana caana iyo xoolaleey waa caanihii maanta marka waxay ku xamanayaan inaad madaxweynaha la wareegay macnaa marka arrimo isku yani madaxa iskaga jiro maarta ayay ka tabanahayaan marka taasna waxay hadda tusinaysaa in ololaha ninka la dhahaa yani william ruto ay kor u qaaday inaas ruto maanta central kenya la wareegahaya a weligeed ma dhicin raila weligiis kama hel ten percentas ka helay twenty thirteen madaxweynaha one point eight aska helay raila siddeetan aska helay three point three million aska helay madaxweynaha twenty seventeen raila waxaa aska helay siddeetan kun marka ninkan hadda waxaan fiirinahaynaa siyaasada soo socoto sidaas kursiga yani aska keen doona hataa inta aska keena seventy sixty percent waa waa equivalent waa okay ah rajo siyaasadanba waa leeyahay ruto hataa midaan intaas mari waaya saanaan u arka dabcan camirow hadda waxaa leedahay dabcan waxyaala fara badan bay ka tabanaan dadka gobolka kuwa centro ama bartamaha dalka madaxweynaha dabcan asagana wuxuu leeyahay dabcan kama tegi karta kama tegi kari bartamaha dalka dabcan mana doonaya in aan agoontim agoontimo yani ama dhaxalaan aan uga tago dabcan haddii asaga uu ka baxay xilkiisa ayagana markaas ay ku xisaabtamayeen in jagada ugu sarey qofka dhankooda uu ka soo jeedo haddana wuxuu u raadinayaa leeyahay dadka marka qoborada dhanka siyaasadda faallooda ay leeyihiin cid markaasi haddana bal si ay siyaasadda asan ooga bixin bartamaha bal haddana hogaankooda bal so kor usoo qaadi karto
waa jirtaa waa lagu murmaa arrimahaas laakiin hadda intaad fiirisid madaxweynaha ciddan waxay ka tabane yacni waxay ahayd madaxtinimadiisa inay aada ugu dhex muuqdaan appointment waa jiraan appointment waa jiraan siyaasadda kenyana waa siyaasa yacni qabiil iskaga salaysan qabiil ku dhilsan maanta yacni raila intaas madaxweyne noqdo madaxweyne ku-xigeenka ayaa haddana la dhisaa intaas betrol dhici doonin yani wadankan yani waxaa jira yani sequence of betrol yani arrimada daba raacsan oo maarata qafka yani arrimaa lagu heshiina waana la iskaga baxa kalonso shali waa loo yeeray waxaa lagu heshiya waa loogu baxay ruto waa loogu baxay marka maada karuwa markay deputy president noqoto garantiya u hay inay madaxweyne wadankan ka noqone because ninaa toban sana hadda madaxweyne ku-xigeen wadankan ahay oo maanta banaanka tahay marka waxaa leeyahay damiin qaadana ballan qaadaya ayaa ballan qaadi kara waay ha ninka kalena u d n waxay siiyeen ciddaas asago damaana qaad ma jira damaana qaadka wadankan moy saitoti meel cadlo ugu tagay ruto ayaa meel cadlo looga tagayaa memorandum of understanding aa ka dhexin jirtay aa ka dhexin jirtay ninka la dhahaa raila odinga iyo coalition governmentga nak iyo moy kibaki moy kibaki tosha intay ku dambeysay bogiisa enigma of politics waxaas ku sheegay inaas madaxweynaha arki waay hataa saddex bilood oo state house astagi way oo lala wareegay ah oy dadkaan la wareegeen conclaves marka baasha sida la malaynaa yacni outside scaleka maaha hoosaa laga fiiriyaa waxaan marka ballanqaad ma jiri karaa waa inay madakaruwa berri madaxweyne noqon karto madaxweynaha yes waa la rabi karaa inaad central kenya ugu taga oo isku keena because siyaasadan waa siyaasa qabiil maamulta kenya intaad maanta ka tagtid maxaad u sheegi wadanka indaadaadid maanta raila iyo kalonso israaci waa laba qabiil oo kenyaane laakiin taas waxay siini indaas ruto aas dooran lahay nin maamulta kenya oo kalonso musiokaas qaadan lahay raila codadka boqolkiiba sideetan waxaad aadi lahay ruto marka taas ay la dagaalayeen daatas ay waqti u qaadato isu fafiirinayeen keesku kandhiki kiduru kandhiki ninka la dhaha koley waa ka warqabtaa aad iyo aad oo asaguna koley ka imaaday mount kenya ha meru marka waxay fiirinayeen waa isu fafadhiyeen midkaa markaas ku dhawaaqay ayaas midkaana ku dhawaaqay saturday digi wax jiri ma laha wadankan marka waxay tusini indhaha waxaa lagu hayaa central kenya madaxweynahana kolley jaceyl uma siinin madakaroa waxaa usi pattern of votingkaas fiiri idoos fiirina yacni outcome yacni voter turnout asagoo fiirina yaa u badan vote ahaan kenya region ahaan marka la dhaha sideedan reg- sideedan county oo badan marka wax saasa madaxweynaha nafteeda ku cariiri laakiin ciddaan taas wax la rabo oo loyalty eeda haysan rabi waxaas haysan lahay tobanka sana tobanka sana ciddaa sheeganahayd nimin qamre ka shaqeeya maamo qamre ka shaqeysa ayaa canshuuraha lagu diri rigaadeegaa naftiisa dad kala dhibay ka mid ahayd embiyaasha ugu badnahay toddobaatan iyo dhodho embi oo jublihi kusoo gashay oo central kenya ugu badan tahay ayaa markay madaxweynaha arrintiisa ka hor imaadaan parliamentary yacni meeting ma jirin ma fahmi ayaa marka la dhahay nin walba eedaa kor laga saaray marka nin walba waa la xiray marka yacni revolt badanaa ka jirta xisbiga jubilee taasna waxay keentay marka jubilee inaad maanta noqdo yacni holo waxaan jirin yacni maarata sheela iska noqday maanta xisbigii madaxweynaha soo dhisay marka yacni waxan waa taariikh twenty hataa two o two intaad fiirisid aw rainbow rainbow coalitionka laiskugu imaaday aw waa kibaki ها Mhm.
ها ها intay ku dambeysay afar bilood shan bilood kabacdi waa lagu kala tegay wadanku waa tis referendum iyo dagaal iyo waxaan kale marka hadda kalonso musyoka oo gooni western kenya nimanka ugu xooga badnay maanta oo mudavadi iyo la dhahaa watangula oo iyuka naftooda danahooda la ilaalinin oy faktoriyaasha iyo programmo badan ka xirmeen oo maanta sheeganaya 2017 aad aad ruto ugu shaqeeyay oo sambiyaal jubilee ka soo saaray meeshaas marka waxaa adiga la filinhayaa ee run off ma dhici karaa wadankan kalonzo masioka intaa Yaani gooni wareeg.
istaaga ha wareega labaad Mhm.
yacni intaa 50 50% la 50 keen plus one.
waayo ha Mhm.
aad qofka keeni waaya Mhm.
ha 2017 madaxweynaha waxaas ku soo helay eh, i think 54% Yeah.
ha Mhm.
2013 kana 50% 50.1 something ahead 50 point something marka adiga waxaa la fiirinayaa madaxweynaha jeclaana central u qabandaasi ay waxaad kasoo shaqayn lahay tobanka sano tobanka sano economic development inkastoo wax loo qabtay laakiin waxaa la sheeganahayaa wadanka wixii laga qabtay jidadka laga qabtay central kenya waa la dhisay laakiin hadda moses korea oo kalod warkiis intaad fiirisid waxaad leeyahay yay dan u tahay horta projectkaas projectaas waxay dan u tahay dadka baraybka iyo ka qaadanay laaluushka ma ogi shacibka waxay kusoo kordhisay Eh, ma laha marka arrimo badanaa jira oo madaxweynaha naftiisa loogu dhagan yahay laakiin aniga waxaan qabaa waxaad noqon lahay madaxweyne k- yacni wadanka u dhexeeya legasigaas fiirina waxaad ugu tegi lahay kenya siyaasad inaas ka aamuso legacy economic legacy aas ka tegi lahay oo wadankan isu keenta siyaasi ahaan hadda laakiin waa lagu kala qaybsan yahay siyaasadda
camir aad baad mahadsantahay bal een, xisbiyadan bal inooga dhac een, intaan xisbiyada gudagelin ee, bal maxay tahay een, dabcan meeshaasi loogu hordamaya bartamaha dal- dalka aw goboladii kale maxay tahay sababtu gobolka waqooyi bari qof ee, madaxweyne ku-xigeen ma laga soo qaadan karo xeebta muqas ma laga soo qaadan karo uka- een, dhanka ee, eastern een, galbeedka dalka een, nyanza marka maxaa keenaya in bartamaha marka loo fiiriyo nin waxaa lagu xisaabtamaya marka waxaan horey ugu sheegay waa waxaa lagu laba shay lagu xisaabtama yaa vod badan marka la xisaaba 4.5 aas qa- ay dadkan leeyihiin aad iyo aad ha waa afar milyan wax waa ka- afar milyan iyo dhadho ha Aad iyo aad.
marka madaxweynaha wadanka hadda labaatan milyan ayaa register garaysa ha oo labaatan milyan ah kenya registration voter turnout maxaa waa dhaarweyta madaxweynaha sideed milyan lagu soo doortay railana waxaa helay lix milyan marka meeshaad afar iyo toban milyan ay noqoni turnoutgaana marka apad yaa badi keena dhalinyarada camal arrimahaas yacni maarata wadanka yacni waxay iskaga jeedaan siyaasa cad inaas yahay dad badanaa waxaa leh war waxaan haba ka qaybgelina iska dhaafa marka kuraaga soo dhici doono projection kisin daa la fiiriyay lix iyo toban kun shan iyo toban kun lix iyo toban milyan I mean, iyo shan iyo toban milyan intaan marka yaa ugu badan forty percent marka waxay noqoni central kenya ah boqolkiiba afartan bartamaha qa- boqolkiiba afartan bartamaha qaadaya.
saas ahayd Ah.
marka arrinta maxaa kaloo la fiiriya waxaa marka sharciga adigi madaxweyne wadanka markaas ka noqon rabtid waa inaad fifty plus one heshid fifty percent and above and then countiyaashaa soo hiray marka waa hadda maraykanka laga dhaha electoral college waxaa jira yacni popular votka markaas heshid waxaa kugu xiga marka countiyaasha labaatan iyo afar county waa inaad marka shaqsigaas ka helo 25 percent ha marka midaas ayaa ku qasbi moogi inday maanta ahaanay lahayd yacni popular vote madaxweynaha marka majority as ku hela laba shayba marka waa kaalmayne gavanayaasha ugu badanaas hela labaatan iyo afar iyo dhodho as qaadan karaa waxaa kaloo qaadan karaa eh, xubnaha baarlamaanka ha marka taas waxay u- raqiis ugu dhigi motionka baarlamaanka inaad marka u fufaado madaxweynaha majoritarian typekana waxaan qaba marka e gobol ahaan marka la fiiriyo marka northistan iyo gobolahan kale yacni yacni waddankan waa la aqaanaa yacni siyaasadiisa yacni vote patternka waa la fiiriyay trajectoryaa jiray waddanka lagu fiiriyay e waxaa ugu badan ki- meeshan central kenya Ri- Bartamaanka.
Ri- rift valley western Mhm.
ukambane iyo nyanza waa shantan bes ha inta kale marka waxay noqdeen dadka daba daba kafuul waxayna kutusi hadda marka programka laga hadla oo kaleo dad azimiyo azimiyo waxay qabtaa yacni taska force ay leedahay u d a chairmanka fiiri maanta chairmanka yaa kae secretary general yaa kae marka dadka waxay ku laakiin waxay hagaajiyeen yacni lab- labada xubnooda oo ugu firfircoonaa laga fiiriyaa yacni coalitionka yacni dadkan la siiya fiiri waa dad siyaasa ahaan dan laga leeyahy northistan marka sida lagu keena waxaa dhacday in la keenay marka waxaa la dhaha expanded task yacni yacni committee It's a- yacni waa la ballaari Aad iyo marka la ballaari waxaad maqli deputy organizing secretary wax lahaman lagu tuura Aad iyo ah marka yacni hoos ay ugu jiraan laakiin aniga go- mar walba waxaan ka fiiriyaa labada xibnood oo ugu sarreysa maxaa loogu soo diri Ah, lahaa hadda juuniyad oo kaleod soomaali ahaan in loogu xisaabtama maaha waa nin migoori ka imaaday ah laakiin waxaas aragtay maanta soomaalida ninka asraila hormuud ugu dhigay waa kaas hataa yuusuf yuusufka hadda maanta indaa la dhahaa kamkunji waa nin oo nairobi laga soo doortay ah waqooyi bari yani nidaamku ma laha ah laakiin soomaalida marka Asagoo waxaad aan la aragtaa xisaabtan nidaamka nairobi aan la xisaabtamaya jubliina waxay ku fu- furantagareynay yani yuusuf xasan mujuma yuusuf xasan eh, iyo ninka migoori ay maanta marka soomaali u noqday dadku u hadli lahay mouthpieceka soomaalida maanta waxay noqday labadaas nin gobolka marka waxay ku tusinay gobol iska aamusan oo shaq si- danta siyaasada aad kaleeya aad fahamsaneen maalin horena meesha waxaan ku- aan ku sheegay ximin ahaan 1963 waa la siinayay kun lix Ah, boqol iyo ah, saddex ah, ximin ahaan waa u jireen senataasaa la siinay mbiya laga soo dooranay ximin ahaan waa u jireen laakiin udubka dhexa oo siyaasada kenya taladeeda wax ma ku leeyihin waxba kuma laha Ah, marka dadka waxa la fiirinaa oo wada oo yani waxay noqotay vodko yani Codka.
waa winners take all systemkan la dhaha yani yaa ugu badan waxa ugu badan marka central kenya central kenya ayaa noqonay marka udubka dhexa ah backboneki decide gareyna siyaasada yani votingka kenya ka dhici kara iyadoo la fiirinaa weli tan outiga Waa tahay.
eighty percent tan outa ka dhici Aha.
northeastern hal milyan aa lagu qiyaasaa k n b s dhatadeeda hal milyan oo dad laakiin waxaa dadka ugu badan oo hadda yani gaarisa meeqa ka goosatay yani laba boqol iyo toddoba aa la sheegaya wajeer waa hal boqol iyo sagaashan iyo lix one hundred and six thousand mandera waa laba boqol iyo toban kun waxsaas mana wala ridayin marka waxaa suurtagal marka labada boqol in ay boqol iyo konton kasoo rid inta kale ay waa gobol dhammaalo one million ah marka waxaa suurtagal leh dad adiga shan boqol ka yar aa- aa aa codayna shanta boqol oo kalena mar- marna waa iska dhumi marka dadka inay fahmaan oo ku fiican siyaasada kenya waxaa loogu dhex muuqan karaa yacni political agitationkan waa tahay een, waxaa dhacday in looga dhex muuqan karo laakiin qaabkee nidaamkee markaasi loo fahansiin karaa in eh, gobolka ay ka dhex muuqdaan mise waxaa looga baahanya in siyaasiyiintii iyo dadkii ay ayaga een, hormuud ay ka noqdaan mise dadkii waa shacabka maya hadda northistan daad fiirisid Mhm.
yacni nasiib xumo hadda waxaad arki nin dhammaalo wasiir toban sana ahay oo saf u garaya oo been loo sheega beriyaa lagu siina beri dambaa lagu siina yacni xisbi jubliil dhaha oo ninka nina keega iyo Jeremy- jeremia keyonil dhaha aslain ugalaas arkay maxaa ku kalif xisbiyaasha oozimiya way badan tahay marka dadkan waaba dad lacag gujeed waxaa ka dhadhacsan kulle jubliin intaad qaada tigidhkeeda hadda northistan jubliya zaid loogu xishmaya laakiin central kenya darhad waxaa laisku haystay nin walba oo mb ama governor oo central kenya ka raba mbnimo ama governornimo calaamada raila slogankaas because Arta.
waa condition ah, the political party that with political party amendment acta la hagaaji Mhm.
oo condition formalize garaysa waa laazim sa- waa inay lahaato marka yacni wax lagu ogaada slogan ama hata ama symbol waa inay lahaata marka symbolkii ay kacararayaan raila waa ku qori lahayn ar nodistana maanta waxaa nasiib xumo eh raila iyo ruto oo balbalaarsana maarata bilboodhayaasha gaarisa mandera wajeer lagu dhijinaya iyadoon dadka marka shacibka iska warsanin war siyaasadan kenya laba shay laga hadlaya Mhm.
Ra- ruto waxaa iska hadlaya waxa la dhahaa bottom up economy yani Ah.
in dhaqaalaha hoos laga soo qaado dhaqaalaha hoos laga soo qaada Mhm.
war northistan maxaa u danne ninka wasiirka indaadlayn u galay xisbi jubliil la dhahaa yacni certificatekeeda waa nasiib xumo kuwo kale way fakadeen waxay foomgareeyeen wax la dhahaa xisbiyaal iyo- xisbiyaal xisbiyaasha hataa laguma soo darin azimiyo waa nasiib xumo hadda u d m dadkan la fakana camal waxay unka cararayeen ama xisbi linku dhiba ama linku aqaladeya xisbiyaasha daraaddeeda loo foomgarey mugi wax dan u eh northistan ma aha ma yani marka hadda roba iyo dadkan ay foomgareynayeen xisbigan u d m la dhaha Mhm.
maxay u foomgareeyeen asagoo afkeysa ka qirtay waxaa dahay aniga 2017 jubilee waa liigu dhibay sida liigu dhibin yacni easy ticket aan hagaagsana lacagta ku bixi marka xisbi easy ticket lagu hagaajinaya intay ka yimaadeen marka waa gobolka laga dhacay mandheera laga soo dhacay marka ummadda inay waxaan iswarsadaana fiican political party maanta articolaha kenya ninety one in ninety two political party waa formalize garey wixii laga raba qafka waxayna noqonay hadda daraad waxaa la mariy waxa la dhaha political party amendment act actigaas marka waxay formalize garaysay awal ninka disciplinary measures waxaa lala aadi jiray o r p p office of register political party hadda waxaa la keenay in xisbiga because tanga tanga i balayaa ka bilaabatay wadanka yacni wadanka one sanad ku jiro yacni lasoo doortay oo twenty eighteen lagu jiro ayaa faraq marka madaxweynaha second election lasoo doortay ayaa faraq i handshake twenty eighteen bilaabatay faraqi marka waxaa dhumi marka nidaamka baarlamaanka dhumi nidaamka yacni governance ka dhumi wadanka dhammaala siyaasaha lo maanta waa waa ujeedaa exchange rateka wadanka iyo influentialka meesha la marayo waa ujeedaa marka north eastern maanta xisbi yacni united democratic movement camal ama upia waxa la dhahaa jiray waxaas annaka dan ma noo tahay north eastern xisbi noocee horta yacni badbaadin kara waa xisbi maanta ku dhisan revolution waa xisbi ku dhisan maanta ka hor imaadsan yacni discriminationka dowladnimada daraad waxaa dhacday nuurdiin xaaji xafiiskiisa office of the director of public prosecution ayaa saddex iyo toban muslin shaqasi saddex iyo toban saddex iyo tobankii ay marka kenya qaylada ka dhacday baka maxkamadda laysla aaday baraha bulshada aad u qabsatay baraha bulshada aad u qabatay daraad waxaa madaxweynaha isku dhawaaqay yacni ugu yaraan soddon ambasdaas ha iyo consulate hal uguma jirin ha maamo la geeyey meeshaan cumaan la dhaha iyadan ayba north eastern yani waa soomaali laakiin north eastern ahaan kama soo jeeda aamina meelaha ay kasoo jeedaa marka dadka waxaa fiican north eastern inay ku baraarugaan sharciga hadda daraad waxaan la yaaba un fiirinay life stock bill waxa la dhaha la keenay yani shinada shinada shinada in shina la yani biyaha kipin la hagaajin karin adoon haysan certificate embiyaashayna maanta hindaa la warsada kama warqabaan dadaa isu imaaday ayaa ka dhici yani inay shahaado inay shahaado wadato inaa shahaada waydataa marka ninka balanbala dadka malabka dadka malabka yar hagaagsana yani beri adoo malab iska wada waa lagu qabana maxaa sharciyaa la mari marka dadka waxaan ha ku kan marka tuulada jooga aan ka war embigiis inaad ka warqabnaa suurtagal marka marka waxaa waa siyaasada wadankan ka jirta nolosha ay noqotay siyaasada in laga warqaba aad ay fiican tahay aad iyo aad hadda waxaa sheegtay dadka siyaasiyiinta inay wax waxyaala qaar ay ka warqabin sida hadda aad sheegtay marka xisbiyada dadka caamirow dadka shacabka ma sameyn karaan ilaan siyaasiyiin haddii wax og dad dhaqdhaqaaqa in la helay noqonaysa marka sidee lagu heli karaa marka dadkii waxay u baahan yihiin dadka hadda waxaan laga cararayo oo dadka laleeyahay qofka wax qaban karo wax qaban karo wax qaban karo dadkina markii lasoo doorto shantii sana tobankii sana haddana dadku ay sii calaacalayaan marka wixii dadka wixii fahansiin lahaa xisbi fahansiin lahaa soo qaadi lahaa soo nooleyn lahaa waa kee marka nin horta qafka markaas waxa fahansan yahay waa inaas aqoon u leeyahay dadka waxa lagu baara waa inay noqoto aqoontaas baarlamaankaad joogtaa marmar koromka waa iskaga tegayen qaf jooga ma laha marka acta biila la marnaa biilka waa la waa la waa la waa la formalize garayna dhibaana kaaga imaada marka marka north eastern yani wallaahi dhib weynaa ka jira dadka inay isku yani adiga waxaa suurtagal maanta dadka xagga dhulka jooga hebela nairobi ka soo tagay a barometer u ah in lagu soo doorto waxay bu arkaan inaad yuka dhaamo waxaana suurtagal inaad yuka dhaamin marka hadda northestern markaad fiirisid economic survey daraad lasoo yusuf lasoo dahay northestern i mean kenya 2020 2022 economic survey northestern intay ku jirta saddexdii kaawntay waa ugu hooseeyeen yani yani dhaqaale ahaan waxa la dhahaa jirta yani gross value added aa la fiiri iyo g d p ga yani northestern maxay kusoo tabi yani kusoo taye eh oy kusoo dari kartaa waddanka kenya waa zero waa saddexda county ugu dambeysa ahayd dhaqaale ahaan meeshaasaan marahayna sharcigana saanaas lid noogu noqonahaya oonana koonka warqabin oo layska marin kara sharci waxaad fiirin waxa la dhahaa poverty indexka daraad waxaa la hagaajiyay poverty yani reet aa la fiirin wadanka laga waxaa lasoo saaray inay north eastern saddexdaas county ugu dambeeyaan ugu hoos ugu xanuunan yihiin abaarta fiiri uyuka ugu hooseey food shortageka fiiri uyuka ugu hooseey waa hadda cunto yarada ka jirto ha ha waa dad ba lagu yacni horta kenyaan miyin shaqo su-aalaha la iswarsada yani meesha waxa nooga hallaabeen waa lixdanka ha wadankan lixdanka n f d a lagu furay dagaala lagu furay dagaalkii waa la iskaga imaaday sixty nine waa la heshi heshiiskii kabacdi nin north eastern la fadhiisti oona serious political platform ma laha waa uu ninkii rabana asagoo iska soo raba maanta fiiri maxaa laiskugu dilaa dadka waxay ku leeyihin warayaasha la mbiga marka lasoo dooranaya gaajahayse aniga two thousand and seven presiding officer aan ka gaaraysa adigan caamir anigan caamir marka ninkii waxaan aqaanaa nin gaari wati oo mb ahay oo maantana yani soomaalida dadka ugu taajirsan kenya ku jiro marka adiga maxaas igu qancin aniga nin walba waxaad arkaa marka lacagaas aruursana marka meeshaa lala aadaa marka meeshii shalin waxaan ku dhahay waxaa baashaan la dhahaa een, eh, samaakada waxaa lagu dabaa hilib yar Sax.
Ah, mideeda ugu weyn hataa hilib yar lagu soo baxsadaa marka waxay Waa noqotay- kalluunka, malayda.
Ah, kalluunka Mhm.
konton kunan la- konton milyan la taga dadkan waxaan ka dhaca one bilyan ha in yar in badan wax ku hel ha marka dadkani ma fahamsan lacagta hadda loo qaybinayo oo la siinayo yacni walaalka amaanta lacag ku siinayn laakiin adiga isweydi gobol dhammaala ama constituency dhammaala oo konton kun afartan kun oo qof lacag loo qaybinahayo lacagtan intay ka imaad ha oona sadaqa ahayn meelay ku saabsan tana la aqaan waa lacagta adiga lagaa dhacay lagugu soo celinaya Mhm.
waxaana lagugu soo celinaya wax ka weyna lagaa raasanaya marka aniga gobolka gobol ahaan uma noolo yani gobol ahaan uma noola Mhm.
hataa marka electionkiisa waa hooseya Magac- magacoo kelin buu ka jiraa un wadankan political agitation marka waa een, waxaan front ahday runner.
eh, gobol ahaan uma noolaa leedahay marka yaa nool ma dadkii baa nool mise gobolkii magacii kor um keliya la- laga haysa mise dad xaan ma loo dadka lista oguma jiraan walaahi ninka la dhahaa madaxweynihii hore gahana komen nkrumah laba shay aad sheegay Aha.
waxaad ay isticmaal kuma daynaya inaad laba shayba qabtid adiga Mhm.
inaad social division dad ahaan u kala tagsantihiin yani isku iskuma eh, ina ahayn oo tafaaruq dhexda- tafaaruq dhexdiin intaan la Aad iyo aad.
iyo inay ignorance yacni Jaahilnimo.
jaahilnimo dhex taal Aad iyo labadaas intay ku dhex yeelaan Aha.
kala geyntaada wax weyn maaha sax marka gobolka labadaa ku badan marka in yar baa lagooga faaidaysan ah karaa maanta waxaad arkay rift valley israaci mount kenya mount kenya loo hadlaya Mhm.
maanta yani w- western western iyada way kala tagtagtaa Mhm.
yani waxay fiirisaa iyadana sidan camal maartay sidii soomaalida ay raaya ku badan Mhm.
baasha raayda la dhahaa iyukana aad ugu badan aad iyo aad.
western kenya aad iyo aad.
marka kalonzo maanta waxaa isku tartamayaa one point five million Mhm.
ah ayaa maanta gambar loogu yeeray daraad gambar yani saddex lugood loo lahay Ah, yeah.
annakana one millionkaaas waa qabnaa Ah.
waa one million marka ay weliba laga yaaba inay kasii badan yihiin ah, afar boqolaa codayne Aad iyo aad.
Ah, hataa driveka wax isu shegaa ma Aha.
laha Ah, because qofka tacliin ma laha waxba ma laha yani waxaa suurtagal gobolkaas hataa say k n b s u sheegta dadkan dad guuraawa ideas haysan karaan laakiin waa gudbi karaa Mhm.
yani dad guuraawa dadkaa marka yani noolad indaa laga dhisi lahay maanta biyo loo hagaajin lahay Mhm.
oo biyo ay lahaan lahaayeen Mhm.
yani daaq dhib maba noqdeen ummaddaa maanta waxaa suurtagal marka inay laba milyanba gobolka ku noosha laakiin labada milyan maanta maxaa socdayna afar boqol shan boqol oo kun aa maanta cod soo ridi ah boqol iyo konton boqol iyo konton boqol iyo konton intaay u badata Mhm.
gabalaa waxaasaa ka soo rida aad iyo aad.
marka siyaas ahaanna looma muuqdo ha dad ahaanna looma muuqdo marka dadka ayaan labad baa isku darsantay dadkan waxaan ku baraarujinaa Mhm.
kenya waxaa wax lagula qabsan karaa wax waa politics siyaasa waa Siyaasad.
siyaasana numberaa la fiiriya wax waxaa jirta hadda ka hor aad ninkan keena ladhaha terrain of numbers yacni yaa ugu Tirada badan ugu- tirada ugu badan aad iyo aad.
ha maanta kenya raila ninkan la dhaha waxaa iska hadlayaa inaan markaan madaxweyne noqdo 35 percent war 15 percent ay maanta maanta northeastern ka qadsan tahay 15 percent consolidated fundka maanta laga qadsan yahay 35 percent intaan laga dhiga dadka maxaa kasoo gaari kara yacni raila waxaad leeyahay waa waxaasaan yani dhexgalan hagaajina walax badanaa iska hadlaya weli qof la murmi ma laha ninka ugu badanoo raila u dhawaay deputy organizing secretary waa ah waasaa duniyada kusoo dhaweynaya gambarka marka gobolka waa gobol ah, wallaahi in laga hadla arrimihiisa aad iyo aad Mhm.
ay u baahna u bah aad iyo een, camirow dhegeystayaasha qaadka telefoonada siinayaan Een, bal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan bal siyaasadda gobolka qoybri bal su-aal haddaad u baahan tahay bal waad weydiinta kartaa Een, camirow een, dabcan waxaan ku weydiinayaa een, goormaa loo baahan doonaa gobolka qoybari dabcan goormaa loo baahan doonaa sidaas ahaan gobolka qoybari wallaahi waxaan kusoo gabagabaynaa nin buu qoraaye ayaa waxaad dahay weligaaba indaa lagu maamulaay oo inaad ismaamushana aas rabin weligaaba waa lagu maamulaa Ha. Adiga indaa- adiga adiga ha waa lagu soo maamuli jiri Aha.
inaad ismaamushana intaas weli diyaar u ahayn Aha.
maamulkaasaa unku kortaagnaana Ah.
noodistana inay ismaamusho Aha.
iyada diyaar ha u noqoto ha markaas ayaa kenya meel la fadhiisan kartaa waxaad maanta cidda ay- ay lagu kala tegsan yahay noodistan Aha.
wallaahi gaarisaan maanta israacayn Aha.
ha wajaaraan israacayn wax yacni qabiilnimo iyo raay la dhahaad ilaahay dadkan yacni adduunkoodana ugu reebay aakharana kolley wixii ku sugaya ma naqaana waa un la arki doonaa iyadan hadiya Ah, ah.
marka waxaan leedahay een, ayaga haddii isku tashan waayaan waa loo talinaya mar walba ha ha adiga firi macalinaas tahay Mhm.
yacni macalin oo waxaa foreign teachers tahay yacni wajeer wajahay ama macalimiin oo foreign aa joogi jirtay Aad iyo aad.
wiilkaadaa wax soo bartay marka dambe waxaad leeyahay aniga iskuulka hee dhamasta ka noqona ninkii waa iska taga ha adiga marka maamulka adiga goormaas inaad qaadataas rabtaa ha nin kale waxaas leeyahay oo bogoraay isaguna Mhm.
wixiis marka hore wayse indaas taladeeda ku jirin mar labaad ma helaysid 1960 wax la waay wallahi in la helayn 2022 hal la iswarsada gambar ha la iskugu imaada 1960 maxayd waxaa noo daba mareen region dhammaalo wa- wasiirkoo la siinawa ama p s ko iyo one ambassador ninka ugu fiicanna maanta oo m p waxaa isku leeyahay Mhm.
maxaad qabatay markaas ku dhaha Mhm.
waxaa isku leeyahay waraan dhisi ceelaan qodi Ilmaha iskuul ee ku e c d laba isguul aan ku daray iskuuley aada iyo aad.
ha intaad fiirisa dhaqaale ahaan dadkan uguma muuqdaan programmeyaashaas Mhm.
ha noodistan dhibka ka taagan waxba qofka economic performance ma lagu soo celinaya development performance laguma soo celinayo marka Hada qabyaanada horumar ha hadda ducaale camal meeshaan dhujis waxaas geeyey wax- waxaas ku xiray waxa la dhahaa gridka Ah, national yeah.
gridkaas ku Ah, xiray mhm.
ha Korontada.
ha c d f ka dad badanaa kuma hadinaan arki taas maku soo noqona kuma soo noqonay laakiin gabadlahan waxaas arki yacni aqal la dhisaa guri cariishoo la dhisaa ayaa embiga dadka la dhisaa ama dad laga dhintaa lacagta munkun siina intaasaynu u arkaan yacni Wax weyn.
inkastoo dowladda m- mashruuco weyn iyaku u haysa jididka yacni biyaha hadda ninkaan muya fiire daraa dowladda marka lakala qaybsanaya raila wax isku hadlaya fiire Mhm.
Ah. yacni kenneth marende iyo nin la dhahaa obaranya Aha.
wasiirka yacni finance Aad iyo aad.
aadsi marka maxaa isku waa keenaya dowladda dabcan la aasaasaa soo socota asaasa yani Mhm.
may wax waa political education yani dadkaasaa lagu keenaya western kenya lagu soo jeedanaya.
waxaa ha mudhavid iyo watangula iyo waxaana looga hormaansan yahay aada iyo aad.
marka munya fiiri waxaa laiskugu daray laba jaga Ma intaan soo gala wasiirkan aas noqoni waxaadna noqoni yani Wasiirka dhaqaalasaarka iyo dhaqaalasaarka waddanka Aha.
xibnihiisa germanan kaaga dhiga Aad iyo aad.
dhaqaalasaar annaga dhaqaalo waa qabnaa Mhm.
ah wixii marka lagama hadlayo ah nin noogu muuqdo shalay nin soomaali lama sheegin ah ruuta waxaa suurtagal program saas intaas beri sheega soomaali inaas ku dari waaya suurtagal ah marka ani waxaan qabaa gobolka ha lays warsada ah political conversation ha ka dhaca marka waxaa leedahay markii lagu tashan karo marka ayaga isfahmaan adiga isku tasha markaasaa lagugu tashana shukran eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan hadal masiibada karani iyo caamir dabcan waa hadalkii waa lasoo koobay dabcan isku tasho markaas loogu tashanaya waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dabcan dhegeystayaasha waxay sheegaan amaba garan aniga xishood awgeys laga yaaba inay xitaa qadka la soo- ay soo beegsan waayaan bal dhegeystaan qadkaan siino star f m halow soo dhawow wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu codkaana sare u qad fadlan waan ka xumaa dhegeystaasi qadku durba ka baxay codkiisana uu aad u hooseeyey xigaa kale qadka telefoonka siinaya dabcan inkastoo ay kala xishoonayaan dabcan maxaa sheegi doontaa waa su-aalo laisweydiinayo een, haddii adiga maanta isku tashan weyso dabcan iyo, een, waa ku adkaanaysa in waxayna noqonaysaa sida hadda caamir u sheegaysay in adiga markaasi lagu taliyo sidoo kalena xubnahaada waxyaala qaar oo markaasi adiga kaa maqnaa iyo markaasi dad qaar ama meelo kale markaasi loo weeciyo star f m soo dhow walaalaan ku salaamaya halo star f m walaal magacaaga Halo.
magacaaga walaal ibraahim axmed baa la yidhahdaa halkay ku suganta ibraahim
weldooni oo dhadhaab eriye soo dhowow su-aashaada
waan dhowahay walaal horta aniga waxaan u mahad celinayaa camir maxamed caamir sax
waa macnaha aragtidiisa meeshaa ku aadan baan fikradaasaan aad ula aaminsana oo la qabaa haye
aniga warka waxaan u arkaa dadka horta saan annaga haddii aan nahay dadka waaliintiga oo maataqaana oo ilna oo iskan nagama dhadhacsano waxaan horta aad ma fahansanin haye
Eh, waxaan u arkaa nimanka oo mataqaanaa siyaasiyiinta oo tartanka gelahayana waa jilaal waa dalaal
haa marka maxay dadka may ka dalaalaan iyo dowladda u dhexeeyaan
dadkii iyo dowladda udhexeeyaan waa brokas waay nimanka horta waa broka haye
ninkan marku uu soo galahayo lacag dayn ha kusoo qaato xisbi ha kasoo qaato lacagtiisa marka lacag fara badan baa ka bixi oo wixii wixii ka baxay siduu berri kusoo ceshan lahaa horta daynkii laba sana daynkii ka baxnay wuu soo ceshan haye
labada sanana haddana siduu kusoo noqon lahaa falkeeduu geli oo asaga tiisin buu la daala dhacaya aha
tiisin buu ninkan ku mashquulsan yahay sii dadweynihii horta wax u haya ma laha aad iyo aad
waxaa kaloo jirtaa waxyaala mataqaanaa xagga dawladda kasoo baxo ama ambasada ha ahaato ama mataqaanaa shaqooyin waaweyn ha ahaato booskiyaha waaweyn xagga dawladda kasoo baxeen wuba- way gadanayaanba ha sax
dad kale ka iibsanayaan oo ka gadanayaan aad baad umaasan tahay
marka wax yaroo baasiri iyo iskuulkoo la dhisi iyo masaajid baa laga dhisi iyo wax noocaasay dadka ku warwareejinayaan oo madadaalo iyo odayaasha la yar qanciyo waxaa kaloo jirtaa dadka dhaqaalaha loo waxoogaa marka hore mataqaanaayay yarkaan bay garanayay mhm
oo asagana waxoogaa taxliila lagu dadaadiyo waa tahay maxamed aad baad umaasan tahay waldoone Ee, waxaa kaloo jirta oon kuu sheegi kala bixin weli wax yar iga raacda wax yar waqtigan muuna hayaa dhegeystayaashana eh, fursad baan raa inaan siiyo eh, saddex iyo shan ruux mhm annaga saddex kameel markii la dhaho laba no- reer noosan haddaan reer guurtaan nahay reer guurtada ilaahay ma ogi aadama wax u maqan oon garan kara mala iyo meelaan ku xisaabannahay toone shukran aad baad mahadsan tahay Een, maxmed een, dabcan maxaa kaaga baxay markii lagu leeyahay dabcan waad eh, dadkii dalaalay noqdeen dowladda dhexe iyo waxay u- u dhexeeyaan dadkii shacabkii aad now dadkina way qaldan yihiin Mhm.
Ama development ninka intaas Aha.
keenana taas guarantee m- ma siinaysa inaan lagu soo dooran doono Sax.
marka taasaa dhibka keenaysa Aha.
qofkaan indaaba lagu as development Ama wixii horumar zam- arkin.
Haa.
Aha.
inkastoo horumarka la sheegaa Aha.
waa horumar maanta yani aada u liidan Aha.
yani waxa maanta yani nin m b yani inaad ka xishoodo ay ku habboonta waa yani e c d aan dhisi waa nin loo dhiibay budgetka kenya shanta sanoon soo dhaafnay meeqaa la akhri ha 2017 wadankan 2.5 trillion aa la akhri Mm.
lacagta la akhri budget ahaan ha hadda meeqaa la akhri daraad 3.3 wixii marka dadka maxaa ugu jiro laakiin waxaad arki marka kii ugu roonaay aa waxaa ku leeyahay ani waxaan dhisay niyow yani iskuulle yar iyo walxan wax kaga qabtay ha bazari oo si cun yani waxna laga cunaa yani qofka marka wax isku xisaabtama niyow soo noqoni maysid dadkan kuma soo celinayeen Qanci.
nalaam ma laha adiga waxaada ka aroorsa meesha marka waa in la qanciyaa Waa- marka dadka horta development oriented ha noqdeena dadka horta ninkii wax qabta wax qabad ha laga hadlo ha ka bilaabato conversationka gambarka marka la fadhiisana Wadahadalka.
wadahadalka Aha.
marka la bedelaana qofka intaas wax qaban waaya ha la bedela intaas yararoonyana hadda faraska waxaa la dhahaa adooba asagoo fakana u lagu dhuftaa moogta Sax.
yacni saa Si- usii usii dheereey dheereeya.
ha Aha.
bal yara gagaraacda xogo ha laga naxiya marka Ha.
dad- dadkii ba- isagoo shaqo yar hayo haddii aad haddana sii yara cadaadisaan waxaa laga inuu si aad u s- u orodka sii Aa- dheereeyo aad iyo aad Mhm.
marka aniga yacni brokarnimadan iyo systemkan hadda dadka dhammaale waxaa iskaga daateen wax la dhah tenda imbiga in tenda laga hela yacni wadan dhammaala Qandaraas, yani gobol mashruuc.
dhammaala oo Aha.
sheekadiisaba iskaga soo noqotay Qandaraas.
wartaad ilaahina lagu- naguma jeclaanayo Aha.
qandaraaska maanta baray baa ku jiro Aha.
dadaa la dhacaya Aha.
shicibaa la dhacaya Aha.
marka ilaahayna naguma jeclaanaya kenya nugu daba tegi mayna marka waxaan kenya ugu daba tegayna Aha.
hadda daraad budgetka kenya aan fiirinaya marka la akhri Aha.
3.3 aa la akhri sooma Ah.
social safety net waxa la dhahaa jira agoomaha taa waa laga- waa loogu targalay lacag loogu Sax, targalay aad iyo Zit- eh, da- dadka waaweyn oo Waaweyn, kenyaanka curyaada- curya- dadka- curyaanka, dadka- disability.
dadka Na- waaweyn, national ha.
fund for disability kenya lacagaa la siiyey war Mhm.
waxaad laga hadli ma nolostan agoonihii lacag intaa la siiyey basary madaxweynaha basary asagoo gooni u ahaa jira oo presidential secondary basary laha Aha.
waa la baxay dadka weynaa inuwa kuwa jamii jiift waxaa laleeyahay soo qora List- listaa la soo qora jiif walba meeshaad jooga listaad soo qora jiif waxaa suurtagal dad waayeelo meeshiis joogaan laba boqol oo listaad soo qora waxaa suurtagal toban qof in laga qaato toban qof bisaa laga siinaa lacag indiigi marka wixii kama warqaba lacagtaana waa la bixiyaa waasaan kuu sheegay social safety net saa la dhahaa waa la bixiyaa elderly person inua Dadka jamia weyn, baa la dadka dhahaa Ah, weyn, social dadka welfare weyn, fund aad- waa aad iyo ha hataa dad waxaa jira aad curyaan u eh, severe disability aa la dhahaa dhaadhowta dowladda 1.2 billion ay gooni u dhigtay adi meeqaa kugu jirto marka conversationkan dadka agoomaha masaakiinta northeastern wax u turaya ma laha ha aad baad umahadsan tahay camir shukran dhegeystaha kale qadka telefoonka ugu dambe ayaan siinayaa inkastoo waqtiga ugeysanahay laba daqiiqo ila soo hartay hal dhegeystaan qadka telefoonka siinaya saaxiib soo dhowoon ku salaamaya soona koob hal daqiiqa wacalaykum salaam
walaalow runtii dadkeenan alla u maqan haye
waxa u maqnaanin garanayo ilaase waxaan dhihi lahaa aha
Ah, dadka runtii eh, waxa la yidhaahdo ilbixilnimayaa jira haye qof waxbuunan ogeyn aha
wuxuunan ogeyn haddaba wax uga sheegto wuu ogaan haye haddaad ka aamusto ninka wuxuunan ogeyn weligii muxuu ka noqonay jahli aad iyo aad
Ah, maxamed maxamed caamir khayr alla khasiyo aamiin Ah, maalin hore waxaan maqlayay isagoo leeyahay aha waxaa jirtaa over three over three hundred prostatal bodies ya saddex boqol oo prostatal bodies ah kenya jirtaa Sax.
isagoo leeyahay aan maqlay haye
Een, dadkeena aha prostatal bodiyaalkaas iyo ambasadayaalka la danjirayaalka la dooranhaya iyo waxaa kulli aha way ka qatan yihiin haye way aan ka qatan yihiin way ka qatan yihiin haye waxaa ka qadiyey maba oga ceelkaas biyaha ku jira biyaha maxaan ku jira inuu jiraba ma oga sax biyo seeba u doonan maba ogdanu biyo ku jiraan haye dadka wa- way og yihiin ninkii wax u galay way og yihiin sax dad og baa jira hadday dhammaan nodistan oo idil ogeyn mhm constituency gaar oo og baa jira ninkii wax u qabtay haye miisaal ceeldhaas aha ceeldhaas aadankeena waxay soo celinaysaa markii markii shanaad bay hadda soo celinaysaa sax markii shanaad mm yaa loo caleema saaray inuu soo noqdo adiga halka iga soo wacaysaa walaalow gaaritaankaa soo caya shukran soo dhow haye
marka ceeldhaas waxay shan- markii shanaad ay ninkaa usoo wacaysa ay Aha.
usoo caleema saaraysaa aha inuu wax u qaban hayo iyaga wax u qaban hayo sax dadkii soo caleema saaray waa dadkii aqoon-yahanka ahaa aha dadkii aqoon-yahanka ahaa weeye haye ani waxaan walaal dhihi lahaa aha Een, tooska hadduuna il lahayn bedri hadduu ku jiro waxna yaa lagu arkay oo male
waa in loo in il loo yeelo wax lagu arko sax
social mediaalka raadiyaalka ay kamid yihiin marka waxaad leedahay dadkii waa in markaas batriya lagu shubo waa leedahay la kiciya Aad baad umahadsan tahay. Shukran. shukran waqtigan ay warkii waa la gaaray aad baad umahadsan tahay shukran waan isku soo noqonaynaa shukran aad baa mahadsan yahay caamir een, gabagabadaan soo gaarnay ee, qowlkaad ugu dambe inkastoo dhegeystayaal aad u tiro badan arkaya qaadka telefoona doonaya inay eh, ka qayb qaataan aragtooda ay dhiibtaan laakiin waqtiga awgees warkii baa la gaaray haye ani horta dadka dhahaya ilaahay aa u maqan dadkaan ilaahay uma maqna ilaahay waxaas ugu maqnaanaynin ilaahay qur-aanka waxaas ku dhahay ilaahay in allah laa yuqayiru maa Ma biqawmin qawmin, xataa yughayyiru ma bianfusihim.
ummadda inay isbedeshay Aamin.
ilaahay yaa sheegay Aamin.
ilaahay nabigiisa Aamin.
maxamed sal allahu aleyhi wasalam ayaas marna kufu aydiyakum dhahay gacmaha qaadina marna dagaaltama Sax.
dhaha marka dadka jawiga ay joogaan ha fahmeen Aha.
siyaasada yani siyaasada horta laba siyaasaad jirta Aha.
hadda maraykanka iyo ingiriiskan fiirna indaad aadid hadda xisbiga la dhaha democratic party Mhm.
laba boqoloo sanaad jira republican party laba boqoloo sanaad jira Mhm.
ha waa xisbi intaas la qeyr oo democrat midka la dhaha midkan kale waxaa jira ba- boqol iyo lixdan iyo Mhm.
sideetan conservative umaad marka kenya iyo laqaqabsanaya 1900 gaa la asaasay Mhm.
labour party goormaa la asaasay 1950 yacni 1758 waxan wax dhow maaha hadda kenya africa waxaa ugu roon xisbigan la dhahaa african national congress kan eh, ka jiro een, eh, south africa South waa Africa.
boqol sanaasada Mm.
wax laga bedelina ma laha sharcigiisa waa sidii bixley asaga same nin soddon jir ah asaasay xisbigaas marka waxa waa wadankaas fiirin adiga nidaamka jira nidaam qaarkood waa nidaam laga guura oo un siyaasad looga talagalay nidaamka kenya ka jira nidaam dhaxalgal maaha waa nidaam laga guuro Marka rainbow kal- coalition aan ka hadalnay Aha.
jubilee u r b e t n waxaa la hajiri jiray oo lagu soo galay way tagtay jubilee maanta way tagtay waxan waa iska tagahayaan marka waxaad leedahay een, iniga een, ilaahayna qaba wixiina qabsadaa leedahay ilaahay geenana qaba oortiinana la jara waxaan fahma waxaan ka hadla discussionkan geliya Aad yahay.
midda aad ninkan hadda walaalkay mid kugu dambeey Ah.
yacni eh, yes ma- nin celaas m b a ka Aha.
taagan muddo badan iska taagan yahay Aha.
2013 iyo hadda dhexdooda Aha.
laakiin ana caamir ahaan markaan fiiriya Aha.
budgetka la sii 2013 iyo hadda dhexdooda iyo waxa meesha dadkaas ka muuqdo Aha.
yacni boqolkiiba waa 5 gaari maaye Boqolkiiba Ah, shan.
boqolkiiba shan Aha.
yacni budgetka ninkan toban sana as baarlamaanka kenya ku juri Aha.
asarka laakiin kaasaaba ugu roon indayba noqoto sheekada Aad iyo aad.
waa un iskaga soo Aad iyo aad.
laakiin conversationka Aha.
in la bildigareeyo la constructgareeyo Sheekada.
sheekada Mhm, mhm.
oo waxaan laga murma laga hadla dadkana kolley waxaan aqarana meel ku geynaynin adduunna meel ku geynaynin ay ku mashquulsan yihiin inay kasoo jeedaan oo wadaninimo iyo dadnimo usoo jeestaan ayaan kula talina aad baad umahadsan tahay caamir shukran waqtiga quruxda badan aadna siisay waa waa mahadsan tahay waataa dhegeystayaal halkaasi hayaan kusoo anfina dhegeystayaal isku soo laaban doonaa dhegeystayaasha qeybaha dambe fursad siina laakiin caamir halkaasuu inooga dhan yahay saaxiib waan ku mahadsan yahay waqtigiisa quruxda badan jawiga quruxda badan iyo weliba faahfaahinta macluumaadka faraha badan iyo weliba dhiirigelinta faraha badan gobolka waqooyi bari uu siiya waan uga mahad celinaya saaxiib sidoo kale mar kale insha allah fursad kale haddaan u helno waan raadin doonaa caamir inkastoo mashquulkiisu iska badan yahay laakiin waa iga waa dabcan dhegeystayaasha balan oo qaada in mar kalena aan soo celin doono si gobolka waqooyi bari aan diiradda u saarno sidoo kale aan u noolayna hadduu ay baharaale ka noq dhegeysta xamdi gurey iyo warkii ayaad dhegeysan doontaan hadduu ay baharaale ka noq dhegeysta aad buu u mahadsan yahay caamir waan uga mahad celinayaa dhegeystayaal waa hadda- waa tahay dhegeysta baby joy halkaasaan kaga gudubna dhegeystayaal meel walba ka heli kartaa xafaadda baby joy waa tahay dhib aan ugu soo noqona barnaamijka idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bariyaare weli dhegeysanaysaan barqa wanaagsan dhammaantiin gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaaran dhegeystayaasha Eh, qeybihii ugu dambe dhegeystayaasha fursadan uu siiyey eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin warqa wanaagsan meel walba joogtaan meel walba naga dhegeysanaysaan star f m na dhegta ayaa u raaricinaysaan dhammaantiin waxaan filayaa meel walba ama meel walba aad joogto aad naga dhegeysanayso inay si wacan oo qurux badan idaacadii kuu soo gaarayso saaxiibayaal dhegeystayaal dhammaantiin bal haddaba dabcan sidaa maqlayseen eh, waxyaalo fara badan ayaan barnaamijka kaga soo hadalnay oo sidoo kale marti inoogu ahaa maxamed caamir oo arrimo fara badan markaas uu kaga soo hadlay sidoo kale diiradda uu ku saaray xitaa markii ugu dambeysa uu kusoo gunaanido gobolka waqooyi bari isku tasho kadibna ha loogugu tashado waa arrinta markaasi saaka hadalhaynta faraha badan ee markaasi ka dhalisay dooda idaacadda star f m dhegeystayaal moloba ee dhegeystayaasha markaasi joogaan barnaamijka ay doonayeen inay ka qayb ee ka qayb qaataan saaxiibayaal haddaba sidee markaasi lagugu tashanaya adiga qaabkee markaasi habboon aan lagugu am- dabcan doonaysa in lagu a- dabcan a, dadka ay kugu tashadaan sida maanta markaasi bartamaha dalka loogu tashanayo gobolka waqooyi bari sidee loogu tashan karaa sidee markaasi kaalinta koowaad looga dhigi karaa sidee markaas loogu xisaabtami karaa sidee markaas gurgurta lagula geli karaa dhegeyste eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan eber toddoba sid waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan barqa wanaagsan dhammaantiin meel walba joogtaan meel walba naga dhegeysanaysaan saaxiibayaal waa dabcan dhegeystayaasha qadadka telefoonada iminkana fursadu siinaa saaxiib alle haddaba sidee markaas u baahan tahay ama sidee ama qaabkee u baahan tahay in markaas lagugu tashado sidee markaasi kaalinta kuwaad lagaga dhigi karaa sidii markaas iminkan bartamaha dalka loogu xisaabtamayo sidii markaas bartamaha dalka iminkan kaalinta kuwaad looga dhigayo sidee markaasi gobolka waqooyi bari ayadan loogu xisaabtami karaa laguna gorgortami karaa laguna heshiin karaa dhegeystayaal waa in markaas adiga kaa bilaabto qaabkee nidaamkee dhegeystaha qadka telefoonka ku jira barqa wanaagsan soo dhowow
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سر عبد الرحمن
يوسف بك دونك السلام شيخ شكرا وان كان قال سودو
degeystyaasha iyo maxaan ku idhahdaa in martidii waa inuu salaam شكرا وان كان قال اوغاس
nin wadda ugu gudagala horta waxaa waaye inay macnaha ee kenyaanka maaragtay dhinaca een, doodaskan in lagu tashto horta waxay maaragtay ku xiran tahay inay aanay- maaragtay dadka madaxda ahee la doorta ee arrimaha siyaasadda dhexgelaya oo maaragtay la soo gorgortamaya dadka madaxda oo u taagan madax- ee, madaxda hogaanka dalka inay ayaga ku soo gorgortamaan oo ku soo xisaabtamaan oo waxay hayaan iyo maaragtay dadkooda maaragtay inay iyadoo la soo gorgortamaan baa heerta loogu tashan karaa هيا
marka waxaa badan sida badan ba inay qofkii siyaasadda dhex gala oo hogaanka dalka macnaha saaxiib la noqdo ama yani mataqaanaa wax baan ku soo ridaynaa dhahay naftigiisa dantiisa keli inuu fiirsadayo u badan tahay inuu si dalka inuusan ka hadlaynin ba u badan yihin هيا
marka dadkeena ballanqaadyaha loo sameeya laakiin ballanqaadyahaas ayaga wax dan ay dadku ugu jirtay wax kale aad looma kala fahmayo maxaa yeele dadka si aad mataqaanaa wax badan u fahamsan maaha
ادي ادي
marka dadka siyaasiyiinta wax barteen ayaa fiican inay la soo xisaabtamaan dadka kadibna dadkooda ay dib ugula soo noqdaan odayaashii iyo mutacalimiintii iyo dadweynaha dhahaan maaragtay arrintaasaan idin soo ballan qaadnay arrintaasaa maaragtay ayaa miiska noo saaran sidaas iyo saasaan ku taageerayna annaga hebel iyo hebel saasaan ku taageerayna inay dhahaan aad waad umaadsan tahay sar cabdiraxmaan marka waxaa leedahay qaabkaas nidaamkaasi siyaasiyiinta ay ku xiran tahay oo keliya in markaas ayaga gorgortanka siyaasadda mar- meel fog ay ka saaraan gobolka
ha maxaa yeelay dadweynahan kale moogtahay dadkaas siday kula kulmaan oy kula gorgortamaan waabay isyar tahay maaragtay aqoon Een, weyn farana uma sii laha.
dabcan waa- waa la socotay markuu falanqeynayay saan filayo ee, caamir maxamed caamir waa waa dhegeysanaysaan filaya Een, waxaa uu lahaa in dadka xitaa kan gaaraysa kan wajeerka mandheera in laisku keeni karin dadkii iyo siyaasiyiinta ayagaa kala se- dad- kala daadsan oo kala s- cararaya marka see marka een, lagugu tashanaya marka salaadow
runtood waa de waxaa de waa si waa runtiisa camir maxaa yeele haddii oo nimankaas iyadu ay midaysan yihiin ay dhahaan maxaa inoo danace oo maaragtay ayaa fiicnaan lahayd ayagii baan isku danaceen oo nin walba dana shaqsi gaar buu wataa
Mhm.
marka waana macsanta telefoonka goa shukran salaad abdiraxmaan aad buu mahadsan yahay saaxiibkaasi gaarsa iga soo wacii hegaa kale qadka telefoonkaas siinaysa inaa barnaamijka doonaya inuu ka qayb qaato soo dhow walaale
halo waan ku salaamay ilaala magacaaga
walaal cabdisaarax baa la yidhahdaa halkay ku sugan tahay
dagaxlay baan joogaa soo dhowo degaale
Eh, bulaalaan ahay Bulaal, hay.
haddii aan arrinta hore u galo aha
Eh, horta gobolkan waqooyi bari wuxuu leeyahay xudud xoog badan oo dhaqaale xudud xoog badan oo dhallinyaro ah xudud xoog badan oo xoolo ah ma garat aad iyo aad
intaa markuu leeyahay wuxuu leeyahay siyaasiyiin tiro badan aad iyo aad
siyaasiyiintu marka inta badan siyaasiyiinta soomaalidu Mhm.
dantooda bay ka horumariyaan danta danta guud haya
waxaa marka ficnaan lahayd gobolku webi buu leeyahay beeruu leeyahay xoolo nool buu leeyahay adduunka dhallinyaro iyo xoolo iyo beeraha looga xisaabtamaa haya
waxaa marka gobolka waqooyi bari in lagu xisaabtamo waxa ay ku ficnaan lahayd in dadku ay beeraha sameeyaan cilmiga waxbarashada beeraha la barto dhaqaala la sameeyo xoolaha nool hilibkooda iyo haragooda iyo caanahooda laga faa'iidaysto waxaasoo dhan markay isu yimaadaan eh, dhaqaaluhu soo baxo dhallinyaradu soo baxdo waxbarashadu soo baxdo cuqaasa iyo odayaasha iyo hablaha iyo dadkoo dhani ay isku fikri midaysan oo horumara loo dhaqaaqo Mhm.
laabudda waa waa waa waa loo baahan lahaa gobolka marka waxaad leedahay eh, dabcan dadkii ayaga isku tashaneen waxba waxba aan soo saaranaynin taasaa markaa looga cararaya tusaale wiilka soomaaliga ah waqooyi bari ku dhashay markuu jaamacadda ka baxo dhakhtarnimo u dallaco mhm gobolka soo soo noqdee kii hore u galaa kiiga gobollada kaleu tagaa sax
weliba nasiib nasiib wanaagga kaloo haddana sii jira waxa weeye gobolka waqooyi bari wuxuu dhinaca ku hayaa oo xaduud aad u dheer la leeyahay aha soomaaliya oo hodan ah Aad iyo beer aad.
hodan ka ah oo dekada hodan ka ah oo ayrabor hodan ka ah oo xoolo hodan ka ah buu dhinaca ku hayaa ma garan aad iyo aad
marka gobolkani dadkiisa hurdo dadkiisa hadduu ilaahay inta isku duburina kici lahaa wuxuu noqon lahaa gobolka adduunyada ugu wanaagsan buu noqon lahaa marka dadka waxaa leedahay way hurdaan ha kacaan dadku waa hurdaan xaqiiqdii siyaasiyiintu ayagu qaab weeye laakiin dadka cuqaasha laftigooda mhm baa siyaasiyiintii la kala safan oo ninaan waxba qabanayn bay la safan yihiin adagoo cuqaal iyo madaxnimo sheeganaya iyo hoggaan umadeed ma garan magacayga xasuusi
walaale cabdi faarax bulaale dabcan waxaan filayaa in markaasi ay keenaysa hadda gobolka waxa loogu tashan lahaa dadkooda in laga arkay
murabbiyo murabbiyo ee malfiiri bay tusaale yar baan ku siinayaa haye
ciidamada waa ku jiraan haye militariga waa ku jiraan booliiska waa ku jiraan baylotyada waa ku jiraan siyaasiyiinta waa ku jiraan dhakhaatiirta waa ku jiraan brofesorada waa ku jiraan cabdiwahab iyo raggi ilahabaa jooga iyo iyo iyo boqolaal ka tira badan Eh, jaamac maxkamadda ugu sarreysa qaranka hadda ninka sare jooga waa soomaaliya haddaana khaldanayn sax Eh, eh, intaasoo dhan ayagoo leh haddana gobolkoodii la- waddo ma leh laami ma leh Mm.
heer ma leh jaamacad ma leh xagga ma leh iskuulaad heer sare ah oo aqoonta kenya la tartanta ma leh waarniyo nimankani shukumaan bay noqdeen laysaga kala gudaha dhashila gumaysto ma garan
bulaale aad baad umahadsan tahay shukran aad baad umahadsan tahay aad baan u jeclahay qofka northeastern si fiican u galo si fiican u daaro si fiican wax uu sheego kuwan een, ammaan ammaan iyo sidan wax ma wax lo- ma loogu sheego ciddii canaanata unbaa wa- een, wax ay ku leeyihiin Een, waa in- aad baa mahadsan yahay bulaale Ee, xigaha kale qadka telefoonka soo dhowo
walaal waa ku salaamaya
walaalow waxaa tahay gobolka sida gobolka waqooyi bari sida loo sida loogu loogu ta- loo- loogu tirada loogu darsan karo haa
tirada sida keliya lagu darsan karo waa aniga agteeda waxay ka tahay dhowr arrimood magacaagii xasuusi ibraahim oo gaarisa soo dhowo okay ibraahim haye
horta waxay ila tahay aha inaan ka baxno jahliga sax
jahliga shay ruuxu hadduu ka baxo aha xaquuqdu xaquuqdiisa u garan haye xaquuqdiisa qofka hadduu gartana mhm waxbuu la qabsanay dadka kale sax mid waa ina horta jahliga ka baxno haye oo carruurta aan wax baranno sax macalimiin fara badan aan geyno goobaha macalimiinta lagu tababaro aad iyo aad si aan macalimiin ooga hab aan ku baxno sidii dhakhtarba aan ooga hab aan ku baxnay aha dhakhtarinta dadkan hadday dhahaan maanta waan doomaynana kuwa gaalada ah aha waan isku filannahay sax ilaa si macalimiin iskuma filin sax
Aan- si aan macalimiin iskugu filaano aha een, waa inaan horta caruurta aan geyno goobaha macalimiinta lagu baro waxbarashada Mm. marka hadda waxaa leed wax walba waxaa leeda jaah- jaahilnimo iyo jaahilnimo yaad wadankii ama k- ku- gobolka ku dambeeya Ka- kow ka ah shukran aad baad umahadsan tahay mhm tan labaad waa aad wax iyo yar aad iyo tan labaad aha
voters turnout-ka aha voters turnout waa inay boqolkiiba sagaashan iyo sagaal aan usoo baxan ha waa markii doo- codka do- doorashada doorashada markii la gaaro markii la gaadho ha isku soo bax xooggan la sameeyo boqolkiiba boqol inaan isku dayno inaan soo baxno sidii maogtahay waran baa libaax lagu dilaayay ha waran wax lagu dilaayay waxaa weeye kuuraha sax kuurihii waan haystaa haddaa tiraa oo debka uu kugu jiro aada doorashadii tegin aha muxuu kuu tari male marka waa inaad kuuraha ridmo mhm shukran Sidaasay ila tahay.
aad baad umahadsantahay saaxiibkaasi maxamed humaasan yahay dhankaasi gaarsi iga soo wacay iyo weliba xigihii kasii horeeyey ee bulaale dhankaasi xeryaha qaxootiga dhadhaaf humaasan yahay saaxiibada kala duwan ee idaacadda star fm ku xiran gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay ee goordhow hawada ayaan isku macsalaameyn doonaa hadduu ee bahraali ka noqdo laakiin qaadka telefoonada kuwa markaas doonaya inay barnaamijka ka qayb qaataan soo dhowo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
istaacifin soomaa star f m ha
waxaan cismaan leedhahaa cismaan axmed soore cisman halkee joogtaa
waxaan joogaa magaalada gaarisa ka dhankee
waxaan joogaa bula scape soo dhowo
waan dhowaa walaalow waa waxaan rabaa inaan ku darsado anigana maoriga waxa aad laga hadlaayo subaxa ku darso ku darso maxamedow aa gobolka annaga horta gobol muhiim waayo haye
waxaa xisaabta naloogu dirsanaynin aha
waxaa weeye annaga midnimada annada ay fiicneen oo xilligii markaa soomaalida iyo dadka gobolka laga arkay
dadka gobolka laga arkay midnimo inay inay jirin oo adiga ka mid tahay
aa markaas saa ay tahay aha
waxaa la rabaa kuuraha intaan la gaarin aha
wajiya iyo mandheera iyo gaarisa inay horta tashato sax
markay tashato aha war maxaa noodana inay dhahdo haye
maxaa noodan ah
maxaa dhatan faraarax nin walba meel hadduu raaco aha
ninku u xisaabtami ma leh sax
ma maqlaysaa aad iyo aad
horta midan baa horta ma waa koow sax
tan labaad aha
bahal hunguri eh aha
oo mar alla markii kuura soo dhawaado maxaa muhiime maxaa dane lama dhahaaye maxaa cunaa laqaa
maxaan cunaa umbaa la dhihi haye
dantaada iyo xaqaada iyo waxaada codolba laba kun baa dhaansiisan waa nasiib daro
nasiib daradaas ana haysaa horta haye
midda kale aha
magaalada gaariga hadda waxaa joogaa nin suldaane boqore haye
boqoriin fara badan baa jiraan haye
wajeer saas oo kale madheera saas oo kale sax
midda kale aha isma xismaynayno annaga haddaan nahay eh, soomaali aha
isma xismaynayno yacni waxaa ula jeedaa malis malis hadala maqlaya ula jeedaa
wax la maqlay ma aha haye ku walba tiisu ka raacanaya
fulaan maxaa macnaa fulaan muxuu macnaa qaba fulaan muxuu sidan yahay fulaan isana waa hadalkaanaga ma maqlaysaa aad iyo aad iyo aad
midda kale
Ah, waxaan annaga ku dhaqan jirnay diin haye
adiga midka oomaale baa tahee diin baa la akhrisanayaa diin baa la akhrinayaa waxaasaa la akhrinayaa baa la dhihi jiray sax
ani waxaan garanay masaajidkanayto jamiica moos kan gaaraysa
aha anaa kula yar eh aha
madaraysaan meeshaa oga jiray tiina jeex isku dhow
haa berigay sheekh cali iyo sheekh maxamed ilka dahab iyo akrin jiray haye
beenkuu ma sheegaayo magacaa muwaay horta yuusuf bakat
yuusuf bakadow aad iyo aad waa ayaa hilmaamay magacaa garanaya aadbaa dhigaysaa radio soo dhow haye
diin baa la akrin jiray sax
diinka waa waa liska dhaafaybo maxaa dhacay maxaa liskaga dhaafay
ma maqlaysaa haye
ilaahay subxaana watacaala wuxuu yihi aha
tacaawinuu cala albiri waltaqwa walaa tacaawun cala ismi walcudwaan walaa tacaawinuu cala alismi waalcudwaan sax
majmac baa lagu ducaysan jiray sax
yuusuf bakadow aha
aniga hadda maxaan leeyahay aha
sinaanadii hore ma garan haa
sidayna lagu soo koray sidayna lagu soo dhaqay ha lagu noqdo waxaa weeye inaan is xismayno haa
inaan is ogaano haa
nin walboo waxaa dhacda oo kale oo oo xun iyana aad iyo aad
adi faswaday ma garan faswaday fudfuday haa
faswaday waa maradan reer baadiya ee Aad.
waxaan oo ca- ay ay aqalka irad ku xirtaan oo aqaana aad iyo aad
ninkii santuuq booshe iyo waxyaroo saliid iyo waxyaroo sonkoro gurug dhex dhigtaba iyo caleen
iyo waxoogaa caleene haa faswaday buu sii daagsanay nin uu rabo inuu arkaba male
haye
isabakaba
haye waxyaroo misaara ninkii soo qaata haa
maalintaasayto doorku geli marka waxaa leedahay marka dadkii midnimadii iyo gobolkii marka waxaa leedahay qofkii wixii rabay oday fudfudada inbuu sii daaysan guriga anbuu hore ugu cararay
walba waa carray aad baad u mahadsan tahay magacaaga war war aan isku soo noqono oo aan is xiriirino cali- nabiga calayhi salaatu salaam wuxuu yidhi
آه، laa yu'minu axadukum آه، xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsi صح
marka gobolkan waqooyi bari آه.
bal madaxdaanada aan ogeyno aan aan xushmayno آه، واتاي ادود ما سنتاي مقعاقا
cusmaan axmedey shuuriya cabdi ibraahim ادود ما سنتاي دقيساسي ماسن ياهي غارسي اد يو قصري صاحب كاسي وماسن ياهي xiyaha kale qadka telefoonkaan siinayaa qadka telefoonka ugu dambe ee kadibna barnaamijkan soo afmiraya hore barnaamijkii yuusuf gaas ayaa maqli doontaan haddii ay bahraale ka noqon soo dhowow هلو هلو هلو هلو وال- السلام عليكم waalaykum salaam adiga ugu dambeeya magacaaga انا اقول ضمن شرار وساحب shiraar nairobi saaxib soo dhowowgaas
يا والله يوسف horta ما شاء الله tala badan baa la dhiibtay aad iyo aad
marka tala waa tii ilaahay waxaan waxaan anigu hadda kole ku darsanaya Aha.
wallahi niyow dadka meesha ku nool dad wanaagsan oo muslimiin ahoo maxaan ku reeno haysan maasha allah waaye Mhm.
marka meesha un waxaa taalla wax la yidhahdo muwaafaqo xumo sax
muwaafaqo xumadan waxaa ka imaanaysa dadkii inayd iska warqabin oo ninkan maxaan ku rahdaa ii sheeg ee, lasoo doortay oo maxaan ku rahdaa muslimka ah in la iska eedaya ma ahe marka horeba horta ninka in loo yeero oo maxaan ku rahdaa maxaad noo qabatay iyo maxaan wax ku qaban karnaa iyo maxaan wada qabsan karnaa in la dhaha mooga qof horta mar walba inuun qof lasoo doortay uun la iska eedaya maaha taasaa been ahayn
marka laakiin de qofku dad uu kasoo jeeda xataa dad odayaalaa jiro Sax.
dad uu asaga maaragtay berri ka maani marka lasoo dooranayo uu ku xisaabtamo bulshada ka mid ah laga soo dhex doortaa jiro Aha.
dadkaas laftigeeda ninkan intay u yeeran inay yidhahdo warheedhe waxaan ku dhahay wadooyinkan aan dhammaanaynin oo Mm.
maalin walbana dowlad walba ay- ay kusoo gelaysa doorashada maxay tahay sax
ceelashaadan aan la qodaynin oo dadkaan reer guuraaga oo iyo xoolahan aan da- la daaweynaynin maxay tahay sax
iskuulladan macallin la-aanta oo macallimiintii maxaan ku dhahdaa gobolkan u dhalatay aan la tababaraynin maxay tahay sax
marka nin walbaba meel buu kasoo jeedaay nin adiga bir kuwa imaado maxaan ku dhahdaa embigaada maaragta kuula hadlayo ma jira gurigaadana kuwa haaqaay sax laakiin talada bulshada dhexdeeda ka imaanaysaa aad iyo aad ninka marka waxaa weeye in bi- baarlamaanka marka lasoo doorto wuxuu ogyahay maxaan ku rahay cid kala weydiinaysaba inay jirin oo wixii loogu imaadaba ayba shaxaad tahayba Mm.
hebel baa imaaday aan maanta shaxaad u doonano oday hebel waa u tegayaa gabar hiblaayo waa u tegaysaa laakiin oday la xisaabtamaayo oo dhahaya male warheedha maxaa dadka maxaa noo qabatay oo wadadan maxaa laga qabtay oo xoolaha maxaa laga qabtay oo biyaha maxaa laga qabtay oo maxaan ku rahay wadooyinka maxaa laga qabtay oo ammaanka maxaa laga qabtay oo yacni qofka indhaha indhaha runta loo saaraynin ha indhaha runta loo saaro oo la- waxaani waxaani waxaani waxaani qodobadan ilmaha waa kuwan waxay ku dhiban yihiin maxaan ku dhaha dhalashooyinkay ku dhiban yihiin sharciyadii ay ku dhiban yihiin maxaan ku dhaha adiga qof shacaba intuu baxo baarlamaanka kenya intuu dhex istaaga kama doodi karo sax qofkii la geystay waa asaga oo meesha maxaan ku dhaha shacabka codkooda matalaya aad iyo aad inuu marka ay dadki laakiin qofkii muxuu horta uu wax ku geli karaa inaad maxaan ku dhaha adigii la- eh, bulshada uu ka dhex imaado inay doorato ay tiraahdo haye hebelow de waa ku sugaynaa Mm.
laakiin hadda ninkii markuu imaado baabuurkiisaba hadduu la dhuunto aad iyo aad warhayda dadkaan shaxaad maba wax kaloo ra'yi kugu soo kordhinaayan male Marka- marka ilaahay baa gaari kara adiga ku shirin laba kun ma gaarsiin kartid uuba Ha.
iska dhuuntaba oo markuu soo galayna aan la ogaan markuu baxayna aan la ogaan Mhm.
waa horta indiyada lagu kalifay nasiib darro heer waxay gaareen marka ay xafiis nairobi intay isku soo xiraan Mhm.
jaamiya moos markii salaada laga baxa ay ayarkoo tartiib gadaal ku tukadaan oo iska baxaanba ha
heerkaasaa nimanka la gaarsiiye horta sax marka dadkii baa gaarsi soo doorteen dadkii baa gaarsiiye dadkii marka ra'yi ma keenayaan aniga iskuul cunuga iskuul igu jiro abdillah maxaan ku raha ofiiska laga rabaa Aha.
aniga gabadha madrase iisoo dhammaysay Mhm.
ofiiska laga rabaa Mhm.
aniga waxaa waaye gu- guriga qabiyaga ofiiska laga rabo waxaas mooga wax kaloo hadda muhiim ah oo maba keenayaan oo dadka mujtamic mujtamic oo dhan dan ugu jirto oo dan uguma jirto marka dadkan maxay dan ugu jirtaa aniga wadadan daldhisaa dan iigu jirto iyo gelintaana dan iigu jirto tuubadan marka lasoo xira dad oo lasoo geliyo biyaa dana iigu warshada hilibka in laga dhiso gobolka waqooyi bari danka ugu jirta wadadan in la dhiso gaaris iyo laisku xira maxaan ku raha madheera dan iigu jirto sax waxay dan iigu jirtaa Mhm.
askartan askartan buundada taagan Mhm.
oo dadkan citizenka oo kenyanka oo gobolkooda adigoo gaarisa ku dhasho waxaa lagula gaarisa kuma dhalin gabaadhii rajaabka lagaa gashanaya sax maxaa laga qabtay waa askari wiil dable ah a wuxuu ku istaagayaa buundada sax
ada migration haddaa tahay dadki khubsaa lagu dhahay laakiin aniga kibaanaga jeebka ma gashan karti sax waa lagu tuqaan tuqayna baabuurka lagaa reeba wallahi aniga igu dhacday haye wiil yaroon dhalay oo shan iyo toban sano jira ayaa ayaydiisoo gaarisa degan oo dadki gaarisa lagu lagu aas-aasay oo aaday sax
gaarisiyaray uu tegey maxaan ku raday waa holdaydiisa kusoo qaatay waa soo baashaalay waa lagu soo markii baska lasoo saaray waxaa la yidhi wiilka muxuu wataa صح kenya waa isu oganaya aan dhe cunug eighteen ka yar waxba lama weydiiyo صح waa inuu certificatekiisu wato baad eh, dhalashadii warqadii dhalashadeeda watay warqadii markaa markuu wiilkii soo fulali wiilka muxuu wataa Mhm.
wiilka wuxuu wataa eh, maxaa ku radaa iisheeg wuxuu wataa eh, eh, warqadiisa dhalashada صح intuu ku dhashay nairobi ah okay aniga de qof dhalasho wada ma qaada ayuu yidhi koo dhogti صح
oo maxaad rabtaa Eh, dhalashada fotocopi waa lagu soo dara صح
cunugii marka nin akhristay waa midkaygaan nin akhristay waddankii yaqaano waa wuxuu dhahay fotocopiga iyo ma kaygaad rabtaan mise mid kale صح kii hooyada ama aabaha ayaa rabnaa ayaa layidhi صح
wuxuu dhaha hooyadii aabay waa shaksi anigana shaksiyaana aniga sharcigaygaan watay ama igu daaya ama iqabsada adinka idiin taallaa laakiin aniga waalidkii dhalay ma wacay صح
nimankii buundada waa gar qaateen oo waa iska soo daayeen صح laakiin waxaa la aaminay askartaas waxay aamineen buundada taagan qofka ayaga ay ku dhagaan ama citizen ha ahaado ama qof m- waddanka marti ku ahaayo oo viisa kusoo galay ha ahaado haddaan aniga kugu dhago wax inaad ii rabto haddaad waxba ii reebin waxaa waaye aniga sharciga gacanteedaan ku wata waxaan rabaan kaa samaynaya aad baad maadsantaa shiraar daday shaqadaas qusaysaa marka dadka shaqadaas qusaysay Mhm.
cid kala xisaabtamaysa ma laha dadkeenna marka waxay u bateen hebel baarlamaanku noo tegey markuu gaaris imaadanayo waa shaxaadaynaa markuu naga tagana waa eedeynaynaa marka saaxiibayaal adinka horta projectka ley maada markaasna madaxda eedee aad baad u maadsan tahay aad baan ku salaamay saaxib shukran shiraar ayaa qadka telefoonka dhegeysan u dameeyay aad baad umahadsantihin saaxibaal dhegeystayaal sida quruxda badan fikirkeena aragtideena dhammaan aad uga wada dhiibateen dhegeystayaal inkastoo dhegeystayaal aad u tiro badan barnaamijka ay kasoo beegsanayaan dooneen markaas inay ka qayb qaataan dhegeystayaal masiibada kale barnaamijka halkaas aan kusoo afmiraya barnaamijka waxaan umahad gaar ah si diranna markaas ugu mahadcelinaya ah, saaxiibkayga maxamed caamir markaas barnaamijka kala qayb qaatay in badanna markaas aad u gorfeeyay go- gobolka iyo sidoo kale bartamaha dalka iyo sidoo kale xaaladda guud ee siyaasadda waddanka markaas imika sida u rogrogayso iyo weliba imikan xalka gobolka markaas looga baahan yahay dhegeystayaal isku tasho kadibna ha lagugu tashado waa hadalkii markaas ugu dambeysay oo kugu soo gunaanuday caamir maxamed dhegeystayaal oo barnaamijka markaas marti inoogu ha adigana aad ku maasan tahay sida qurux- quruxda badan markaasi laisku dhiirigelinaya sidoo kalena markaasi gobolka loo doonayo in markaasi loogu dhiidhiyo qof waliba markaasi looga baaya in lagu kiciyo dadka si wax u qabsadaan horumar ay u gaaraan oo markaasi wadamada kale ama sidoo kale ay ugu tartamaan gobolada kale ee dalka markaasi ka kooban dhegeysta aad baad u mahadsan tahay saaxiib shukran shakuuran wa shukran jaziilan waan iga mahadcelinaya sida diiran qurux badan oo aad markaasi barnaamijka u dhegeysanaysaan sidoo kalena uga qayb qaadanaysaan dhegaystayaal aada u tiro badan ayaa barnaamijka kasoo wacayaan ka qayb qaateen kuwa kalena markaasi qaadka telefoonada u suurtagelaysa kuwa biisi ah mashquul owgiis waxaa leeyahay saaxibayaal waqti kalaa ka badan biilnahi tacaala laakiin iminkan aan u helin gobolka waxaan iga tegaya sidaasi nabadgelyo waxaynu oggolaana maalinta berito arrimaha qoyska inta ka hor yuusuf bakat asalaamu ullaahi calaykum waraxmatuhu tacaala wabarakaatu